waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysta barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali
mudane maxamed cali america waxaad tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyay dalka kenya waxna aad si rasmiha ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya bal warbixin kooban naga sii siday kuugu dhalatay in hogaanka dalka aad isu soo taagto macfu waa mahadsan tahay ra-ial islaami adiga iyo jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka australia markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaasifinimada aan tegay waxaan bilaabay safar aan waddan gudihiis ku marayay oo sadaaka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin waxyaabaha daruuri loo baahan yahay xagga amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxaa igu dhalatay inaan kusoo taago xilka madaxweynimada soomaaliya maxaa marka kuu qorshaysan maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka marka kalsooni intee la eg baad qabta adigu saator waan soo maray wadanka dibadiisa qobdi waan lasoo kulmay insha alla tacaalana australia waa imaan doonaa waxyaabaha ay qosata waxa weye dowladdan hadda jirtana ay ku fashilantay waxay ballanqaaday in afar sane ay joogtay ee wadanka u hogaamin doonto inuu ku dhaco doorasho hal cod iyo hal hal qof ah wedhex weli marka waxaa ka shaqayn doona taasa kamid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dibheshiisiinta iyo dadka wax loo qabto dadka way dhibaataysan yihiin marka insha alla tacaala waxaan rajeynayaa inaan wadanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ee ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal cida iyo hal qof ah insha allah marka halkudhigaagu waa cadaalad iyo nabadayn sida ka muuqato boorarkaaga ammaankii halkuu ka baxay waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aad u liito qorshaha marka makuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto in aad marka hore qadarinta siin doonto waddanka sidii ammaankiisa dib loogu soo celin lahaa saas waay wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeya ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awood weyn ayay ahaan jireen hadeertaana sida maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaahilin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan wadanka ee u dhintaa maalin kasto waxaan ka shaqan doonaa inaan xoogga la saaro ciidankaas in ay noqdaan ciidan mataqaana midaysan oo helo xaqa ay leeyihiin haddii la idhaahdo si wadanka ay uxoreeyaan u xoreeyaan taasoo keeni doonto in wadankana ay ka dhacdo nabad ka dhacdo
waxaan la soconaa marka soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waana xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin waxaad ahayd shaksiga inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqataa in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka waddamada deriska gaar ahaan xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doontaa dhaab oo labaatan labaatan iyo shan sano ka badan ku noolaa waa dad soomaaliyeed waaye wadankana ku laabtaan ay doonayaan laakiin wadanka maadaama amnigii iyo mataqana dhibaatooyinka weli jiraan kuma soo laaban karaan dowladda insha allah tacaala haddii ay doorto waxyaabaha ka shaqan doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida qaxootiga oo muddada badan ku noola xeeraha qaxootiga inay kusoo laabtaan guryahooda wadankooda ay qayb ka qaataan dhisidda wadanka insha allah waa tahay mudane murashax madaxweyne dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama doorashada la sheegay in xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtember madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma ku muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco wala aniga waxaan filayn rajeynanay in doorashada sidii loogu talagalay bishan sebtember dhacdo laga dhertaan waxaan rajeynayna haddii laga yihahdo inay kadib dib ugu dhicin octoober dhammaadkeeda xildhibaanada cusub oo lasoo dooran doono iyagana waxaan ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku dheer tahay qof aqoontiisa iyo iyo mataqaana xilkasanimadiisa lagu soo doorto duulada sanadkan waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu markaa xulafo yaad la leedahay mise keliga ayaa taagan aniga wallahi jirta aniga qof aan la beecsana ma jirto soomaali ayaa dooran doonto soomaali ayaan mataqaana ka sugaya inay doortaan musharaxiinta kalena waa saaxiibo aan wadanahay laakiin insha alla tacaala aniga waxaan rajeynayaa in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn maxaad uga baaqaysaa marka dadka ku dhegaysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaaliyada soomaaliyeed ee reer australia marka hore waxaan u sheegi lahaa in insha alla tacaala hadeertaan aniga oo musharax ah arigenia hadduu ilaa yidhahdo inaan soo booqan doono waxaan iyagana ka codsan lahay ka codsan lahaa inay niyadda ay mataqaana dhistaan wadanka hadduu ilaa yidhaahdo nabad iyo bashbash iyo barwaaqo ayo ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii lii doortana waxaan uba ugu baaqayaa in waddanka uu nabad naqdo hadduu ilaa yidhahdo mudane maxamed cali america waxaad tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyay dalka kenya waxna aad si rasmiha ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya bal warbixin kooban naga sii siday kuugu dhalatay in hogaanka dalka aad isu soo taagto maafo waa mahadsan tahay ra-iislaamiga adiga iyo jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka australia markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaasifinimada aan tegay waxaan bilaabay safar aan waddan gudihiis ku marayay oo sadaaka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin waxyaabaha darada loo baahan yahay xagga ha ahaada amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxaa igu dhalatay inaan kusoo taago xilka madaxweynimada soomaaliya maxaa marka kuu qorshaysan maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka marka kalsooni intaa la eg baad qabta adigu waan soo maray wadanka dibadiisa qabdi waan lasoo kulmay insha alla tacaalana australia waa imaan doonaa waxyaabaha ii qorsata waxa weye dowladdan hadda jirtana ay ku fashalatay waxay ballan qaaday in afar sane ay joogtay ee waddanka u hogaamin doonto inuu ka dhaco doorasho hal cod iyo hal hal qof ah wedhex weli marka waxaa ka shaqayn doona taasa ka mid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dib heshiisiinta iyo dadka wax loo qabto dadka way dhibaataysan yihiin marka insha alla tacaala waxaan rajeynayaa inaa waddanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ee ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal cod ay hal qofa insha allah marka halkudhigaagu waa cadaalad iyo nabadayn sida ka muuqato boorarkaaga ammaankii halkuu ka baxay waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aad u liito qorshaha marka ma kuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto in aad marka hore qadarinta siin doonto waddanka sida ammaankiisa dib loogu soo celin lahaa saas waay wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeya ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awoodda wan ayay ahaan jireen hadeertaana sida maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaahiliin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan waddanka ee u dhintaa maalin kasto waxaan ka shaqayn doonaa inaan xoogga la saaro ciidankaas in ay noqdaan ciidan mataqaana midaysan oo hela xaqa ay leeyihiin haddii la yidhaahdo si waddanka ay uxoreeyaan u xoreeyaan taasoo keeni doonto in waddankana ay ka dhacdo nabad ka dhacdo
waxaan la soconaa marka soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waana xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin waxaad ahayd shaqsigii inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqata in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka waddamada deriska gaar ahaan xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doontaa
oo labaatan iyo shan sano ka badan ku noolaa waa dad soomaaliyeed waaye waddankana ku laabtaan ay doonayaan laakiin waddanka maadaama amniga iyo mataqaa dhibaatooyinka weli jiraan kuma soo laaban karaan dowladda insha allah tacaala haddii ay doorto waxyaabaha ka shaqan doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida qaxootiga oo muddada badan ku noolaa xeelaha qaxootiga inay kusoo laabtaan guryahooda waddankooda ay qayb ka qaataan dhisidda waddanka insha allah waa tahay mudane murashax madaxweyne dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama doorashada la sheegay in xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtembar madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma kuu muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco wala aniga waxaan filaynay u rajeynaynay in doorashada sidii loogu talagalay bishan sebtembar dhacdo laakiin dartan waxaan rajeynaynaa hadduu ilaha yidhahdo inay ka dib dib ugu dhicin octoobar dhammaadkeeda xildhibaanada cusub oo lasoo dooran doono iyagana waxaan ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku dheer tahay qof aqoontiisa iyo iyo mataqaana xilkasanimadiisa lagu soo doorto duulada sanadkan waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu marka xulafo yaad la leedahay mase keliga ayaa taagan aniga wallahi hadirta aniga qof aan la beecsanaha ma jirto soomaali ayaa dooran doonto soomaali ayaan mataqaana ka sugaya inay doortaan musharaxiinta kalena waa saaxiibo aan wadanahay laakiin insha alla tacaala aniga waxaan rajeynayaa in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa marka dadka ku dhegaysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaaliyada soomaaliyeed ee reer australia marka hore waxaan dhihi u sheegi lahaa in insha allah tacaala hadeertan aniga oo musharax ah aan rajeynaya hadduu ilaa yidhahdo inaan soo booqan doono waxaan iyagana ka codsan laha ka codsan lahaa inay niyadda ay mataqaana dhistaan wadanka hadduu ilaa yidhaahdo nabad iyo basbash iyo barwaaqo ayo ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii lii doontana waxaan ugu baaqayaa in wadanka uu nabad noqon doono hadduu ilaa yidhahdo mudane maxamed cali america waxaad tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyay dalka kenya waxna aad si rasmiha ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya bal warbixin kooban naga sii siday kuugu dhalatay in hogaanka dalka aad isu soo taagto maafo waa mahadsan tahay raislaamia adiga iyo jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka australia markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaasifinimada aan tegay waxaan bilaabay safar aan waddan gudihiis ku marayay oo sadaaka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin waxyaabaha darooda loo baahan yahay xagga ha ahaada amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxaa igu dhalatay inaan soo taago xilka madaxtinimada soomaaliya maxaa marka kuu qorshaysan maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka marka kalsooni intaa la eg baad qabta adigu wallahi bafo saasheegtaasur waan soo maray waddanka dibadiisa qobdig waan la soo kulmay insha allah tacaalana australia waa imaan doonaa waxyaabaha ii qosata waxa weye dowladdan hadda jirtana ay ku fashilantay waxay ballan qaaday in afar sane ay joogtay ee waddanka u hogaamin doonto inuu ku dhaco doorasho hal cod iyo hal hal qof ah wedhex weli marka waxaa ka shaqayn doonta hadal ka mid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dibashiisiinta iyo dadka wax loo qabto dadka way dhibaataysan yihiin marka insha alla tacaala waxaan rajeynayaa inaan waddanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ee ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal cida iyo hal qof ah insha allah marka halkudhigaagu waa cadaalad iyo nabadayn sida ka muuqato boorarkaaga ammaankii halkuu ka baxay waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aad u liito qorshaha marka ma kuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto in aad marka hore qadarinta siin doonto waddanka sida ammaankiisa dib loogu soo celin lahaa saas waay wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeya ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awood weyn ayay ahaan jireen hadeertaana sida maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaahilin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan waddanka ee u dhintaa maalin kasto waxaan ka shaqayn doonaa inaan xoogga la saaro ciidankaas in ay noqdaan ciidan mataqaana midaysan oo hela xaqa ay leeyihiin haddii la yidhahdo si waddanka ay uxoreeyaan u xoreeyaan taasoo keeni doonto in waddankana ay ka dhacdo nabad ka dhacdo
waxaan la soconaa marka soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waan xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin waxaad ahayd shaqsigii inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqata in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka waddamada deriska gaar ahaan xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doontaa laab oo labaatan labaatan iyo shan sano ka badan ku noolaa waa dad soomaaliyeed waaye waddankana ku laabtaan ay doonayaan laakiin waddanka maadaama amnigii iyo mataqana dhibaatooyinka weli jiraan kuma soo laaban karaan dowladda insha allah tacaala haddii ay doorto waxyaabaha ka shaqan doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida qaxootiga oo muddada badan ku noolaa xeeraha qaxootiga inay ku salaataan guryahooda waddankooda ay qayb ka qaataan dhisidda waddanka insha allah waa tahay mudane murashax madaxweyne dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama doorashada la sheegay in xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtembar madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma ku muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco wallahi aniga waxaan filaynaa u rajeynayay in doorashada sidii loogu talagalay bishan sebtembar dhacdo laga dhirtaan waxaan rajeynaynaa hadduu ilaha yidhahdo inay ka dib dib ugu dhicin octoobar dhammaadkeeda xildhibaanada cusub oo lasoo dooran doono iyagana waxaan ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku dheer tahay qof aqoontiisa iyo iyo mataqaana xilkasnimadiisa lagu soo doorto duulada sanadkan waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu markaa xulafo yaad la leedahay mase keliga ayaa taagan aniga wallahi hadirta aniga qof aan la beecsanaha ma jirto soomaali ayaa dooran doonto soomaali ayaan mataqaana ka sugaya inay doortaan musharaxiinta kalena waa saaxiib waan wada nahay laakiin insha alla tacaala aniga waxaan rajeynayaa in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa marka dadka ku dhegaysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia marka hore waxaan dhihi u sheegi lahaa in insha alla tacaala hadeertaan aniga oo musharax ah aan rajeynaya adduunaa yidhahdo inaan soo booqan doono waxaan iyagana ka codsan laha ka codsan lahaa inay niyadda ay mataqaana dhisaan wadanka adduunaa yidhaahdo nabad iyo basbash iyo barwaaqo ayo ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii lii doortana waxaan uba ugu baaqayaa in wadanka uu nabad noqodo adduunada mudane maxamed cali america waxaad tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyay dalka kenya waxna aad si rasmiha ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya bal warbixin kooban naga sii siday kuugu dhalatay in hogaanka dalka aad isu soo taagto maafo waa mahadsan tahay islaamiga adiga iyo jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka australia markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaasifinimada aan tegay waxaan bilaabay safar aan wadan gudihiisa ku marayay oo sodaalka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin waxyaabaha darooda loo baahan yahay xagga ha ahaada amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxaa igu dhalatay inaan kusoo taago xilka madaxweynimada soomaaliya maxaa marka kuu qorshaysan maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka marka kalsooni intee la eg baad qabta adigu saaheegtaasur waan soo maray wadanka dibadiisa qobdi waan lasoo kulmay insha alla tacaalana australia waa imaan doonaa waxyaabaha ii qorsata waxa weye dowladdan hadda jirtana ay ku fashilantay waxay ballan qaaday in afar sane ay joogtay ee wadanka u hogaamin doonto inuu ku dhaco doorasho hal cod iyo hal hal qof ah eewedhex weday marka waxaa ka shaqayn doonta afar ka mid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dibheshiisiinta iyo dadka wax loo qabto dadka way dhibaataysan yihiin marka insha alla tacaala waxaan rajeynayaa inaa wadanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ee ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal codda ay hal qofa insha allah marka halkudhigaagu waa cadaalad iyo nabadayn sida ka muuqato boorarkaaga ammaankii halkuu ka baxay waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aada u liito qorshaha marka ma kuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto in aad marka hore qadarinta siin doonto waddanka sida ammaankiisa dib loogu soo celin lahaa saas waay wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeya ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awoodwada ayay ahaan jireen hadeertaana sida maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaahiliin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan wadanka ee u dhintaa maalin kasto waxaan ka shaqan doonaa inaan xoogga la saaro ciidankaas in ay noqdaan ciidan mataqaana midaysan oo hela xaqa ay leeyihiin haddii la yidhahdo si wadanka ay uxoreeyaan u xoreeyaan taasoo keeni doonto in wadankana ay ka dhacdo nabad ka dhacdo waxyaabaha daruuriga la samayn karo haddii la yidhahdo waxaan la soconaa marka soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waan xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin waxaad ahayd shaqsigii inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqata in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka waddamada deriska gaar ahaan xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doontaa dhadhaab oo labaatan iyo shan sano ka badan ku noolaa waa dad soomaaliyeed waaye wadankana ku laabtaan ay doonayaan laakiin wadanka maadaama amniga iyo mataqana dhibaatooyinka weli jiraan kuma soo laaban karaan dowladda insha alla tacaala haddii ay doorto waxyaabaha ka shaqan doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida qaxootiga oo muddada badan ku noolaa xeeraha qaxootiga inay ku soo laabtaan guryahooda wadankooda ay qayb ka qaataan dhisidda wadanka insha allah waa tahay mudane murashax madaxweyne dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama doorashada la sheegay in xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtembar madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma ku muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco wala aniga waxaan filaynay u rajeynanay in doorashada sidii loogu talagalay bishan sebtembar dhacdo laakiin deertaan waxaan rajeynaynaa haddii laa yidhahdo inay ka dib dib ugu dhicin octoobar dhammaadkeeda xildhibaanada cusub oo lasoo dooran doono iyagana waxaan ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku dheer tahay qof aqoontiisa iyo iyo mataqaana xilkasanimadiisa lagu soo doorto duuleeda sanadkan waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu markaa xulafo yaad la leedahay mase keliga ayaa taagan aniga wallahi ha jirta aniga qof aan la beecsanayo ma jirto soomaali ayaa ay dooran doonto soomaali ayaan mataqaanaa ka sugayaa inay doortaan musharaxiinta kalena waa saaxiib waan wada nahay laakiin insha allah tacaala aniga waxaan rajeynayaa in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn maxaad uga baaqaysaa marka een dadka ku dhegaysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaalada soomaaliyeed ee reer australia marka hore waxaan dheer u sheegi lahaa in insha allah tacaala hadeertaan aniga oo musharax ah aan rajeynaya hadduu ilaa yidhahdo inaan soo booqan doono waxaan iyagana ka codsan lahay ka codsan lahaa inay niyadda ay mataqaana dhistaan wadanka hadduu ilaa yidhaahdo nabad iyo bashbash iyo barwaaqo ayo ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii lii doortana waxaan uba ugu baaqayaa in waddanka uu nabad noqon doono hadduu ilaa yidhahdo een mudane maxamed cali america een waxaad tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyay dalka kenya ee waxna aad si rasmi ah ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya een bal warbixin kooban naga sii een siday kuugu dhalatay in hogaanka dalka aad isu soo taagto maafo waa mahadsan tahay raal islaamiga adiga iyo jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka australia markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaarasifinimada aan tegay waxaan bilaabay safar aan waddan gudihiis ku marayay oo sadaaka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin waxyaabaha darurida loo baahan yahay xagga ha ahaada amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxaa igu dhalatay inaan kusoo taago xilka madaxweynimada soomaaliya een maxaa marka kuu qorshaysan een maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka een marka kalsooni intaa la eg baad qabta adigu wallahi bafo saasheegtaasor waan soo maray waddanka dibadiisa qobliga waan la soo kulmay insha allah tacaalana australia waa imaan doonaa waxyaabaha ii qorsata waxa weeye dowladdan hadda jirtana ay ku fashilantay waxay ballan qaaday in afar sane ay joogtay ee waddanka u hogaamin doonto inuu ka dhaco doorasho hal cod iyo hal hal qof ah wedhex weli marka waxaa ka shaqayn doonta hadda ka mid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dib heshiisiinta iyo dadka wax loo qabto dadka way dhibaataysan yihiin marka insha allah tacaala waxaan rajeynayaa inaan waddanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ee ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal cida iyo hal qof ah insha allah marka halkudhigaagu waa een cadaalad iyo nabadeyn een sida ka muuqato boorarkaaga een ammaankii halkuu ka baxay ee waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aad u liito een qorshaha marka ma kuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto een in aad marka hore qadarinta siin doonto een waddanka sidii ammaankiisa dib loogu soo celin lahaa saas waaye wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeya ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awood weyn ayay ahaan jireen hadeertaana sida maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaahilin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan waddanka ee u dhintaa maalin kasto waxaan ka shaqayn doonaa inaan xoogga la saaro ciidankaas in ay noqdaan ciidan mataqaana midaysan oo hela xaqa ay leeyihiin haddii la yidhahdo si waddanka ay uxoreeyaan u xoreeyaan taasoo keeni doonto in waddankana ay ka dhacdo nabad ka dhacdo uu waxyaabaha daruuriga la samayn karo haddii la yidhahdo waxaan la soconaa marka een soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waana xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin een waxaad ahayd een shaqsigii inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqata in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka een waddamada deriska gaar ahaan een xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doonta dadka ku dhaqan xeeaha dhadhaab oo labaatan labaatan iyo shan sano ka badan ku noolaa waa dad soomaaliyeed waaye waddankana ku laabtaan ay doonayaan laakiin waddanka maadaama amnigii iyo mataqaa dhibaatooyinka weli jiraan kuma soo laaban karaan dowladda insha allah tacaala haddii ay doorto waxyaabaha ka shaqan doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida qaxootiga oo muddada badan ku noolaa xeeaha qaxootiga inay ku soo laabtaan guryahooda waddankooda ay qayb ka qaataan dhisidda waddanka insha allah waa tahay mudane een murashax madaxweyne een dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama een doorashada la sheegay in een xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtember madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma kuu muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco wallahi aniga waxaan filayn oo rajeynaynay in doorashada sidii loogu talagalay bishan dha sebtember dhacdo laga dhigtaan waxaan rajeynaynaa hadduu ilaha yidhahdo inay ka dib dib ugu dhicin octoobar dhammaadkeeda xildhibaanada cusub oo lasoo dooran doono iyagana waxaan ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku dheer tahay qof aqoontiisa iyo iyo mataqaana xilkasanimadiisa lagu soo doorto duulada sanadkan waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu markaa xulafo yaad la leedahay mase keliga ayaa taagan aniga wallahi jirta aniga qof aan la beecsana ma jirto soomaali ayaa dooran doonto soomaali ayaan mataqaana ka sugaya inay doortaan musharaxiinta kalena waa saaxiibo aan wadanahay laakiin insha alla tacaala aniga waxaan rajeynayaa in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn maxaad uga baaqaysaa marka dadka ku dhegaysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia marka hore waxaan dhihi u sheegi lahaa in insha alla tacaala hadeertaan aniga oo musharax ah waxaan rajeynaya adduunaa yidhahdo inaan soo booqan doono waxaan iyagana ka codsan laha ka codsan lahaa inay niyadda ay mataqaana dhistaan wadanka adduunaa yidhaahdo nabad iyo basbash iyo barwaaqo ayo ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii lii doortana waxaan uba ugu baaqayaa in waddanka uu nabad noqon doono adduunada mudane maxamed cali america waxaad tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyay dalka kenya waxna aad si rasmi ah ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya bal warbixin kooban naga sii siday kuugu dhalatay in hogaanka dalka aad isu soo taagto maafo waa mahadsan tahay waan islaamaya adiga iyo jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka australia markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaarsifinimada aan tegay waxaan bilaabay safar aan waddan gudihiisa ku marayay oo sodaalka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin waxyaabaha darooda loo baahan yahay xagga ha ahaada amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxay u dhalatay inaan kusoo taago xilka madaxweynimada soomaaliya maxaa marka kuu qorshaysan maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka marka kalsooni intee la eg baad qabta adigu wallahi bafo saasheegtaasor waan soo maray waddanka dibadiisa qabdi waan la soo kulmay insha allah tacaalana australia waa imaan doonaa waxyaabaha ii qorsata waxa weeye dowladdan hadda jirtana ay ku fashilantay waxay ballan qaaday in afar sane ay joogtay ee waddanka u hogaamin doonto inuu ku dhaco doorasho hal cod iyo hal hal qof ah weydhex weday marka waxaa ka shaqayn doona taasar ka mid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dibheshiisiinta iyo dadka wax loo qabto dadka way dhibaataysan yihiin marka insha alla tacaala waxaan rajeynayaa inaan waddanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ee ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal codda iyo hal qof ah insha allah marka halkudhigaagu waa cadaalad iyo nabadeyn sida ka muuqato boorarkaaga ammaankii halkuu ka baxay waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aad u liito qorshaha marka ma kuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto in aad marka hore qadarinta siin doonto waddanka sida ammaankiisa dib loogu soo celin lahaa saas waay wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeya ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awood weyn ayay ahaan jireen hadeertaana sida maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaahiliin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan waddanka ee u dhintaa maalin kasto waxaan ka shaqayn doonaa inaan xoogga la saaro ciidankaas in ay noqdaan ciidan mataqaana midaysan oo hela xaqa ay leeyihiin haddii la yidhahdo si waddanka ay uxoreeyaan u xoreeyaan taasoo keeni doonto in waddankana ay ka dhacdo nabad ka dhacdo
waxaan la soconaa marka soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waan xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin waxaad ahayd shaqsigii inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqata in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka wadamada deriska gaar ahaan xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doontaa dhaab oo labaatan shan sana ka badan ku noolaa waa dad soomaaliyeed waaye waddankana ku laabtaan ay doonayaan laakiin waddanka maadaama amnigii iyo mataqana dhibaatooyinka weli jiraan kuma soo laaban karaan dowladda insha alla tacaala haddii ay doorto waxyaabaha ka shaqan doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida qaxootiga oo muddada badan ku noola xeeaha qaxootiga inay ku soo laabtaan guryahooda waddankooda ay qayb ka qaataan dhisidda waddanka insha allah waa tahay mudane murashax madaxweyne dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama doorashada la sheegay in xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtember madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma ku muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco wala aniga waxaan filayn rajeynanay in doorashada sidii loogu talagalay bishan sebtember dhacdo laga dartaan waxaan rajeynaynaa hadduu la yidhahdo inay ka dib dib ugu dhicin octoobar dhammaadkeeda xildhibaanada cusub oo lasoo dooran doono iyagana waxaan ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku ku dheer tahay qof aqoontiisa iyo iyo mataqaana xilkasadamadiisa lagu soo doorto dowlada sanadkan waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu markaa xulafo yaad la leedahay mase keliga ayaa taagan aniga wallahi hajirta aniga qof aan la dagaalsanaa ma jirto soomaali ayaa ay dooran doonto soomaali ayaan mataqaana ka sugaya inay doortaan musharaxiinta kalena waa saaxiib waan wada nahay laakiin insha alla tacaala aniga waxaan rajeynayaa in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn maxaad uga baaqaysaa marka dadka ku dhegaysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia marka hore waxaan dheer u sheegi lahaa in insha alla tacaala hadeertaan aniga oo musharax ah aan rajeynaya hadduu ilaa yidhahdo inaan soo booqan doono waxaan iyagana ka codsan laha ka codsan lahaa inay niyadda ay mataqaana dhistaan wadanka hadduu ilaa yidhaahdo nabad iyo bashbash iyo barwaaqo ayo ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii lii doortana waxaan uba ugu baaqayaa in waddanka uu nabad naqdo hadduu ilaa yidhahdo mudane maxamed cali america waxaa tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyay dalka kenya waxna aad si rasmi ah ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya bal warbixin kooban naga sii siday kuugu dhalatay in hogaanka dalka aad isu soo taagto maafo waa mahadsan tahay islaamiga adiga iyo jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka australia markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaasifinimada aan tegay waxaan bilaabay safar aan waddan gudihiisa ku marayay oo sodaalka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin waxyaabaha darooda loo baahan yahay xagga ha ahaada amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxaa igu dhalatay inaan kusoo taago xilka madaxweynimada soomaaliya maxaa marka kuu qorshaysan maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka marka kalsooni intee la eg baad qabta adigu wallahi bafo saashaitaasuna waan soo maray waddanka dibadiisa qoblih waan la soo kulmay insha alla tacaalana australia waa imaan doonaa waxyaabaha ii qosata waxa weeye dowladdan hadda jirtana ay ku fashilantay waxay ballan qaaday in afar sane ay joogtay ee waddanka u hogaamin doonto inuu ka dhaco doorasho hal cod iyo hal hal qof ah wedhex weday marka waxaa ka shaqayn doona taasa ka mid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dib heshiisiinta iyo dadka wax loo qabto dadka way dhibaataysan yihiin marka insha alla tacaala waxaan rajeynayaa inaan waddanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ee ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal codda ay hal qof ah insha allah marka halkudhigaagu waa cadaalad iyo nabadayn sida ka muuqato boorarkaaga ammaankii halkuu ka baxay waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aad u liito qorshaha marka ma kuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto in aad marka hore qadarinta siin doonto waddanka sidii ammaankiisa dib loogu soo celin lahaa saas waay wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeya ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awood weyn ayay ahaan jireen hadeertaana sida maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaahilin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan waddanka ee u dhintaa maalin kasto waxaan ka shaqan doonaa inaan xoogga la saaro ciidankaas in ay naqdaan ciidan mataqaana midaysan oo hela xaqa ay leeyihiin haddii la yidhahdo si waddanka ay uxoreeyaan u xoreeyaan taasoo keeni doonto in waddankana ay ka dhacdo nabad ka dhacdo waxyaabaha daruuriga la samayn kara dowlad waxaan la soconaa marka soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waan xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin waxaad ahayd shaqsigii inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqata in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka waddamada deriska gaar ahaan xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doontaa dhadhaab oo labaatan iyo shan sano ka badan ku noolaa waa dad soomaaliyeed waaye waddanka inay ku laabtaan ay doonayaan laakiin waddanka maadaama amniga iyo mataqana dhibaatooyinka weli jiraan kuma soo laaban karaan dowladda insha alla tacaala haddii lay doorto waxyaabaha ka shaqan doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida qaxootiga oo muddada badan ku noolaa xeelaha qaxootiga inay ku soo laabtaan guryahooda waddankooda ay qayb ka qaataan dhisidda waddanka insha allah waa tahay mudane murashax madaxweyne dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama doorashada la sheegay in xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtember madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma kuu muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco wallahi aniga waxaan filayna u rajeynaynay in doorashada sidii loogu talagalay bishan sebtember dhacdo laga dhartaan waxaan rajeynaynaa hadduu ilaha yidhahdo inay ka dib dib ugu dhicin oktoobar dhammaadkeeda xildhibaanada cusub dooran doona iyagana waxaan ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku dheer tahay qof aqoontiisa iyo iyo mataqaana xilkasadamadiisa lagu soo doorto duniya rasaadkan waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu markaa xulafo yaad la leedahay mase keliga ayaa taagan aniga wallahi hajirta aniga qof aan la beecsanaha ma jirto soomaali ayaa i dooran doonto soomaali ayaan mataqaana ka sugayaa inay doortaan musharaxiinta kalena waa saaxiibo aan wadanahay laakiin insha allah tacaala aniga waxaan rajeynayaa in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa marka dadka ku dhegaysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia marka hore waxaan dheer u sheegi lahaa in insha allah tacaala hadeertaan aniga oo musharax ah aan rajeynaya adduunaa yidhahdo inaan soo booqan doono waxaan iyagana ka codsan laha ka codsan lahaa inay niyadda ay mataqaana dhistaan wadanka adduunaa yidhaahdo nabad iyo basbash iyo barwaaqo ayo ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii lii doortana waxaan uba ugu baaqayaa in waddanka uu nabad noqon doono adduunaa yidhahdo mudane maxamed cali america waxaad tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyay dalka kenya waxna aad si rasmi a ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya bal warbixin kooban naga sii siday kuugu dhalatay in hogaanka dalka aad isu soo taagto maafo waa mahadsan tahay waan islaamaya adiga iyo jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka australia markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaasifinimada aan tegay waxaan bilaabay safar aan waddan gudihiis ku marayay oo sadaaka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin waxyaabaha daruuri loo baahan yahay xagga ha ahaada amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxaa igu dhalatay inaan kusoo taago xilka madaxweynimada soomaaliya maxaa marka kuu qorshaysan maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka marka kalsooni intee la eg baad qabta adigu wallahi bafo saashaytaasur waan soo maray waddanka dibadiisa qobdi waan la soo kulmay insha allah tacaalana australia waa imaan doonaa waxyaabaha ii qorshaysa waxa weeye dowladdan hadda jirtana ay ku fashilantay waxay ballanqaaday in afar sane ay joogtay ee waddanka u hogaamin doonto inuu ku dhaco doorasho hal cod iyo hal hal qof ah wedhex weli marka waxaa ka shaqayn doona taasa ka mid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dibheshiisiinta iyo dadka wax loo qabto dadka way dhibaataysan yihiin marka insha alla tacaala waxaan rajeynayaa inaan waddanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ee ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal cida iyo hal qof ah insha allah marka halkudhigaagu waa cadaalad iyo nabadayn sida ka muuqato boorarkaaga ammaankii halkuu ka baxay waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aad u liito qorshaha marka ma kuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto in aad marka hore qadarinta siin doonto waddanka sidii ammaankiisa dib loogu soo celin lahaa saas waay wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeya ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awood weyn ayay ahaan jireen hadeertaana sida maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaahiliin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan waddanka ee u dhintaa maalin kasto waxaan ka shaqayn doonaa inaan xoogga la saaro ciidankaas in ay noqdaan ciidan mataqaana midaysan oo hela xaqa ay leeyihiin haddii la yidhahdo si waddanka ay uxoreeyaan u xoreeyaan taasoo keeni doonto in waddankana ay ka dhacdo nabad ka dhacdo waxyaabaha daruuriga la samayn karo haddii la yidhahdo waxaan la soconaa marka soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waana xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin waxaad ahayd shaqsigii inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqata in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka waddamada deriska gaar ahaan xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doontaa dadka ku dhaqan xeeraha dhadhaab oo labaatan labaatan iyo shan sano ka badan ku noolaa waa dad soomaaliyeed waaye waddanka inay ku laabtaan ay doonayaan laakiin waddanka maadaama amnigii iyo mataqaa dhibaatooyinka weli jiraan kuma soo laaban karaan dowladda insha allah tacaala haddii ay doorto waxyaabaha ka shaqan doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida qaxootiga oo muddada badan ku noola xeeraha qaxootiga inay kusoo laabtaan guryahooda waddankooda ay qayb ka qaataan dhisidda waddanka insha allah waa tahay mudane murashax madaxweyne dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama doorashada la sheegay in xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtembar madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma ku muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco wala aniga waxaan filayn rajeynanay in doorashada sidii loogu talagalay bishan sebtembar dhacdo laga dhartan waxaan rajeynaynaa hadduu ilahay inaad inay kadib dib ugu dhicin october dhammaadkeeda xildhibaanada cusub oo lasoo dooran doono iyagana waxaan ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku dheer tahay qof aqoontiisa iyo iyo mataqaana xilkasadnimadiisa lagu soo doorto duulayla sanadkan waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu markaa xulafo yaad la leedahay mise keliga ayaa taagan aniga wallahi jirta aniga qof aan la beecsana ma jirto soomaali ayaan dooran doonto soomaali ayaan mataqaana ka sugayaa inay doortaan musharaxiinta kalena waa saaxiib waan wadanahay laakiin insha allah tacaala aniga waxaan rajeynayaa in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn maxaad uga baaqaysaa marka dadka ku dhegaysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia marka hore waxaan dheer u sheegi lahaa in insha allah tacaala hadeertaan aniga oo musharax ah aan rajeynaya hadduu ilaa yidhahdo inaan soo booqan doono waxaan iyagana ka codsan laha ka codsan lahaa inay niyadda ay mataqaana dhistaan wadanka hadduu ilaa yidhahdo nabad iyo basbash iyo barwaaqo ayo ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii la doortana waxaan uba ugu baaqayaa in wadanka nabad naqdo hadduu ilaa yidhahdo mudane maxamed cali america waxaa tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyay dalka kenya waxna aad si rasmi ah ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya bal warbixin kooban naga sii siday kuugu dhalatay in hogaanka dalka aad isu soo taagto maafo waa mahadsan tahay islaamiga adiga iyo jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka australia markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaasifinimada aan tegay waxaan bilaabay safar aan wadan gudihiis ku marayay oo sodaalka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin waxyaabaha darooda loo baahan yahay xagga ahaada amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxaa igu dhalatay inaan kusoo taago xilka madaxweynimada soomaaliya maxaa marka kuu qorshaysan maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka marka kalsooni intaa la eg baad qabta adigu wallahi bafo saashaitaasur waan soo maray wadanka dibadiisa qobligi waan lasoo kulmay insha allah tacaala australia waa imaan doonaa waxyaabaha ii qorsata waxa weye dowladdan hadda jirtana ay ku fashalatay waxay ballan qaaday in afar sane ay joogtay ee wadanka u hogaamin doonto inuu ka dhaco doorasho hal cod iyo hal hal qof ah wedhexweli marka waxaa ka shaqayn doona taasa ka mid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dib heshiisiinta iyo dadka wax loo qabto dadka way dhibaataysan yihiin marka insha alla tacaala waxaan rajeynayaa inaan wadanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ee ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal codda ay hal qofa insha allah marka halkudhigaagu waa cadaalad iyo nabadayn sida ka muuqato boorarkaaga ammaankii halkuu ka baxay waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aad u liito qorshaha marka ma kuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto in aad marka hore qadarinta siin doonto waddanka sida ammaankiisa dib loogu soo celin lahaa saas waay wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeya ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awood weyn ayay ahaan jireen hadeertaana sida maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaahilin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan wadanka ee u dhintaa maalin kasto waxaan ka shaqan doonaa inaan xoogga la saaro ciidankaas in ay noqdaan ciidan mataqaana midaysan oo hela xaqa ay leeyihiin haddii la idhaahdo si wadanka ay uxoreeyaan u xoreeyaan taasoo keeni doonto in wadankana ay ka dhacdo nabad ka dhacdo waxyaabaha daruuriga la samayn kara duleelad waxaan la soconaa marka soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waan xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin waxaad ahayd shaqsigii inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqata in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka waddamada deriska gaar ahaan xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doonta dhadhaab oo labaatan iyo shan sano ka badan ku noolaa waa dad soomaaliyeed waaye wadanka inay ku laabtaan ay doonayaan laakiin wadanka maadaama amniga iyo mataqana dhibaatooyinka weli jiraan kuma soo laaban karaan dowladda insha allah tacaala haddii ay doorto waxyaabaha ka shaqan doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida qaxootiga oo muddada badan ku noolaa xeeraha qaxootiga inay ku soo noqotaan guryahooda waddankoona ay qayb ka qaataan dhisidda waddanka insha allah waa tahay mudane n murashax madaxweyne n dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama n doorashada la sheegay in n xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtember madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma kuu muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco walahi anaga waxaan filayna u rajeynaynay in doorashada sidii loogu talagalay bishan sebtember dhacdo laakiin dartan waxaan rajeynaynaa hadduu ilahay yidhahdo inay ka dib dib ugu dhicin october dhammaadkeeda xildhibaanada cusub oo lasoo dooran doono iyagana waxaan ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku dheer tahay qof aqoontiisa iyo iyo mataqaana xilkasadamadiisa lagu soo doorto duniyada sanadkan waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu markaa xulafo yaad la leedahay mise keliga ayaa taagan aniga wallahi hadirta aniga qof aan la beecsanaha ma jirto soomaali ayaa dooran doonto soomaali ayaan mataqaana ka sugaya inay doortaan musharaxiinta kalena waa saaxiibo waan wadanahay laakiin insha allah tacaala aniga waxaan rajeynayaa in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa marka dadka ku dhegaysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia marka hore waxaan dheer u sheegi lahaa in insha allah tacaala hadeertan aniga oo musharax ah aan rajeynaya hadduu ilaa yidhahdo inaan soo booqan doono waxaan iyagana ka codsan laha ka codsan lahaa inay niyadda ay mataqaana dhistaan waddanka hadduu ilaa yidhaahdo nabad iyo bashbash iyo barwaaqo ayo ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii lii doortana waxaan uba ugu baaqayaa in waddanka uu nabad noqon doono hadduu ilaa yidhahdo mudane maxamed cali america waxaad tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyay dalka kenya waxna aad si rasmi ah ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya bal warbixin kooban naga sii siday kuugu dhalatay in hogaanka dalka aad isu soo taagto maafo waa mahadsan tahay waan islaamaya adiga iyo jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka australia markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaasifinimada aan tegay waxaan bilaabay safar aan waddan gudihiis ku marayay oo sadaaka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin waxyaabaha daruuri loo baahan yahay xagga ha ahaada amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxaa igu dhalatay inaan kusoo taago xilka madaxweynimada soomaaliya maxaa marka kuu qorshaysan maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka marka kalsooni intee la eg baad qabta adigu wallahi bafo saasheegtaasur waan soo maray waddanka dibadiisa qobdig waan lasoo kulmay insha allah tacaalana australia waa imaan doonaa waxyaabaha ii qosata waxa weye dowladdan hadda jirtana ay ku fashilantay waxay ballan qaaday in afar sane ay joogtay ee waddanka u hogaamin doonto inuu ka dhaco doorasho hal cod iyo hal hal qof ah wedhex weli marka waxaa ka shaqayn doonta afar ka mid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dib heshiisiinta iyo dadka wax loo qabto dadka way dhibaataysan yihiin marka insha alla tacaala waxaan rajeynayaa inaan waddanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ee ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal cida iyo hal qof ah insha allah marka halkudhigaagu waa cadaalad iyo nabadayn sida ka muuqato boorarkaaga ammaankii halkuu ka baxay waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aad u liito qorshaha marka ma kuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto in aad marka hore qadarinta siin doonto waddanka sidii ammaankiisa dib loogu soo celin lahaa saas waay wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeya ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awood weyn ayay ahaan jireen hadeertaana sida maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaahilin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan waddanka ee u dhintaa maalin kasto waxaan ka shaqan doonaa inaan xoogga la saaro ciidankaas in ay noqdaan ciidan mataqaana midaysan oo hela xaqa ay leeyihiin haddii la yidhahdo si waddanka ay uxoreeyaan u xoreeyaan taasoo keeni doonto in waddankana ay ka dhacdo nabad ka dhacdo waxyaabaha daruuriga la samayn kara duleelad waxaan la soconaa marka soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waan xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin waxaad ahayd shaqsigii inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqata in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka waddamada deriska gaar ahaan xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doontaa dadka ku dhaqan shabaab oo labaatan labaatan iyo shan sano ka badan ku noolaa waa dad soomaaliyeed waaye wadankana ku laabtaan ay doonayaan laakiin wadanka maadaama amnigii iyo mataqana dhibaatooyinka weli jiraan kuma soo laaban karaan dowladda insha allah tacaala haddii ay doorto waxyaabaha ka shaqeyn doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida qaxootiga oo muddada badan ku noola xeeraha qaxootiga inay ku soo laabataan guryahooda wadankooda ay qayb ka qaataan dhisidda wadanka insha allah waa tahay mudane murashax madaxweyne dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama doorashada la sheegay in xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtember madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma ku muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco wala aniga waxaan filayn u rajeynaynay in doorashada sidii loogu talagalay bishan sebtember dhacdo laga dhigtaan waxaan rajeynaynaa hadduu ilahay inay kadib dib ugu dhicin octoobar dhammaadkeeda xildhibaanada cusub oo lasoo dooran doono iyagana waxaan ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku dheer tahay qof aqoontiisa iyo iyo mataqaana xilkasanimadiisa lagu soo doorto duulada sanadkan waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu markaa xulafo yaad la leedahay mise keliga ayaa taagan aniga wallahi jirta aniga qof aan la beecsanaha ma jirto soomaali ayaa dooran doonto soomaali ayaan mataqaana ka sugaya inay doortaan musharaxiinta kalena waa saaxiibo aan wada nahay laakiin insha alla tacaala aniga waxaan rajeynayaa in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn maxaad uga baaqaysaa marka dadka ku dhegeysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia marka hore waxaan dheer u sheegi lahaa in insha alla tacaala hadeertaan aniga oo musharax ah waxaan rajeynaya hadduu ilaa yidhahdo inaan soo booqan doono waxaan iyagana ka codsan laha ka codsan lahaa inay niyadda ay mataqaana dhistaan wadanka hadduu laa yidhaahdo nabad iyo bashbash iyo barwaaqo ayo ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii lii doortana waxaan uba ugu baaqayaa in waddanka uu nabad naqdo hadduu laa yidhahdo mudane maxamed cali america waxaad tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyay dalka kenya waxna aad si rasmiha ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya bal warbixin kooban naga sii siday kuugu dhalatay in hogaanka dalka aad isu soo taagto maafo waa mahadsan tahay islaamiga adiga iyo jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka australia markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaasifinimada aan tegay waxaan bilaabay safar aan wadan gudihiisa ku marayay oo socdaalka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin waxyaabaha darooda loo baahan yahay xagga ha ahaada amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxaa igu dhalatay inaan kusoo taago xilka madaxweynimada soomaaliya maxaa marka kuu qorshaysan maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka marka kalsooni intee la eg baad qabta adigu
waan soo maray wadanka dibadiisa qabri waan lasoo kulmay insha alla tacaalana australia waa imaan doonaa waxyaabaha ii qorsata waxa weye dowladdan hadda jirtana ay ku fashalantay waxay ballan qaaday in afar sane ay joogtay ee wadanka u hogaamin doonto inuu ku dhaco doorasho hal cod iyo hal hal qof ah wedhex weli marka waxaa ka shaqayn doona taasa ka mid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dib heshiisiinta iyo dadka wax loo qabto dadka way dhibaataysan yihiin marka insha alla tacaala waxaan rajeynayaa inaa wadanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ee ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal cod ay hal qofa insha allah marka halkudhigaagu waa cadaalad iyo nabadeyn sida ka muuqato boorarkaaga ammaankii halkuu ka baxay waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aada u liito qorshaha marka ma kuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto in aad marka hore qadarinta siin doonto waddanka sidii ammaankiisi dib loogu soo celin lahaa saas waay wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeya ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awoodooda ayay ahaan jireen hadeertaana sida maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaahiliin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan wadanka ee u dhintaa maalin kasto waxaan ka shaqeyn doonaa inaan xoogga la saaro ciidankaas in ay noqdaan ciidan mataqaana midaysan oo hela xaqa ay leeyihiin haddii la yidhaahdo si wadanka ay uxoreeyaan u xoreeyaan taasoo keeni doonto in wadankana ay ka dhacdo nabad ka dhacdo waxyaabaha daruuriga adiga la samayn karaa duleelaad waxaan la soconaa marka n soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waana xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin n waxaad ahayd n shaqsigii inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqata in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka n waddamada deriska gaar ahaan n xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doonta dadka ku dhaqan xeedaha dhadhaab oo labaatan labaatan iyo shan sano ka badan ku noolaa waa dad soomaaliyeed waaye waddankana ku habtaan ay doonayaan laakiin waddanka maadaama amniga iyo mataqana dhibaatooyinka weli jiraan kuma soo laaban karaan dowladda insha allah tacaala haddii ay doorto waxyaabaha ka shaqeyn doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida qaxootiga oo muddada badan ku noolaa xeedaha qaxootiga inay ku soo laabtaan guryahooda waddankooda ay qayb ka qaataan dhisidda waddanka insha allah waa tahay mudane n murashax madaxweyne n dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama n doorashada la sheegay in n xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtember madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma kuu muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco wala anaga waxaan filayna oo rajeynaynay in doorashada sidii loogu talagalay bishan sebtember dhacdo laakiin dartan waxaan rajeynaynaa haddii ilahi inaad inay ka dib dib ugu dhicin october dhammaadkeeda xildhibaanada cusub oo lasoo dooran doono iyagana waxaan ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku dheer tahay qof aqoontiisa iyo iyo mataqaana xilkasanimadiisa lagu soo doorto duuliyaada sanadkan waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu markaa xulafo yaad la leedahay mise keliga ayaa taagan aniga wallahi hadirta aniga qof aan la beecsanaha ma jirto soomaali ayaan i dooran doonto soomaali ayaan mataqaana ka sugayaa inay doortaan musharaxiinta kalena waa saaxiibo aan wadanahay laakiin insha allah tacaala aniga waxaan rajeynayaa in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn maxaad uga baaqaysaa marka dadka ku dhegeysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia marka hore waxaan dheer u sheegi lahaa in insha allah tacaala hadeertaan aniga oo musharax ah aan rajeynaya hadduu ilaa yidhahdo inaan soo booqan doono waxaan iyagana ka codsan laha ka codsan lahaa inay niyadda ay mataqaana dhistaan waddanka hadduu ilaa yidhaahdo nabad iyo bashbash iyo barwaaqo aya ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii la doortana waxaan uba ugu baaqayaa in waddanka uu nabad noqon doono hadduu mudane maxamed cali america waxaa tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyay dalka kenya waxna aad si rasmi ah ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya bal warbixin kooban naga sii siday kuugu dhalatay in hogaanka dalka aad isu soo taagto maafo waa mahadsan tahay aan islaamaya adiga iyo jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka australia markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaasifinimada aan tegay waxaan bilaabay safar aan waddan gudihiis ku marayay oo sadaaka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin waxyaabaha darurida loo baahan yahay xagga ahaada amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxaa igu dhalatay inaan kusoo taago xilka madaxweynimada soomaaliya maxaa marka kuu qorshaysan maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka marka kalsooni intaa la eg baad qabta adigu wallahi bafo saasheegtator waan soo maray waddanka dibadiisa qobliga waan la soo kulmay insha allah tacaalana australia waa imaan doonaa waxyaabaha ii qosata waxa weye dowladdan hadda jirtana ay ku fashilantay waxay ballan qaaday in afar sane ay joogtay ee waddanka u hogaamin doonto inuu ka dhaco doorasho hal cod iyo hal hal qof ah wedhex weli marka waxaa ka shaqayn doonta hadda ka mid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dib heshiisiinta iyo dadka wax loo qabto dadka way dhibaataysan yihiin marka insha allah tacaala waxaan rajeynayaa inaan waddanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ee ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal cida iyo hal qof ah insha allah marka halkudhigaagu waa n cadaalad iyo nabadayn sida ka muuqato boorarkaaga n ammaankii halkuu ka baxay waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aad u liito qorshaha marka ma kuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto in aad marka hore qadarinta siin doonto waddanka sida ammaankiisa dib loogu soo celin lahaa saas waay wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeya ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awood weyn ayay ahaan jireen hadeertaana sida maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaahilin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan waddanka ee u dhintaa maalin kasto waxaan ka shaqayn doonaa inaan xoogga la saaro ciidankaas in ay noqdaan ciidan mataqaana midaysan oo hela xaqa ay leeyihiin haddii la idhaahdo si waddanka ay uxoreeyaan u xoreeyaan taasoo keeni doonto in waddankana ay ka dhacdo nabad ka dhacdo uu waxyaabaha daruuriga la samayn kara haddii la idhaahdo waxaan la soconaa marka n soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waan xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin n waxaad ahayd n shaqsigii inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqata in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka n waddamada deriska gaar ahaan n xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doonta dadka ku dhaqan xeeaha dhadhaab oo labaatan labaatan iyo shan sano ka badan ku noolaa waa dad soomaaliyeed waaye waddankana ku laabtaan ay doonayaan laakiin waddanka maadaama amnigii iyo mataqana dhibaatooyinka ay weli jiraan kuma soo laaban karaan dowladda insha allah tacaala haddii ay doorto waxyaabaha ka shaqan doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida qaxootiga oo muddada badan ku noolaa xeeaha qaxootiga inay ku soo laabtaan guryahooda waddankooda ay qayb ka qaataan dhisidda waddanka insha allah waa tahay mudane n murashax madaxweyne n dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama n doorashada la sheegay in xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtember madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma ku muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco wala anaga waxaan filaynay oo rajeynaynay in doorashada sidii loogu talagalay bishan sebtember dhacdo laga dhigtaan waxaan rajeynaynaa haddii ilaha yidhahdo inay ka dib dib ugu dhicin octoober dhammaadkeeda xildhibaanada cusub oo lasoo dooran doono iyagana waxaan ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku dheer tahay qof aqoontiisa iyo iyo mataqaana xilkasnimadiisa lagu soo doorto duulada sanadkan waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu markaa xulafo yaad la leedahay mase keliga ayaa taagan aniga wallahi hadirta aniga qof aan la beecsana ma jirto soomaali ayaa i dooran doonto soomaali ayaan mataqaana ka sugaya inay doortaan musharaxiinta kalena waa saaxiib waan wadanahay laakiin insha alla tacaala aniga waxaan rajeynayaa in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn maxaad uga baaqaysaa marka dadka ku dhegeysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaaliyada soomaaliyeed ee reer australia marka hore waxaan dhihi u sheegi lahaa in insha alla tacaala hadeertaan aniga oo musharax ah waxaan rajeynaya haddii la yidhahdo inaan soo booqan doono waxaan iyagana ka codsan laha ka codsan lahaa inay niyadda ay mataqaana dhistaan waddanka haddii la yidhaahdo nabad iyo bashbash iyo barwaaqo ayo ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii la doortana waxaan uba ugu baaqayaa in waddanka uu nabad noqodo haddii la yidhahdo mudane maxamed cali america waxaa tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyay dalka kenya waxna aad si rasmiga ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya bal warbixin kooban naga sii siday kuugu dhalatay in hogaanka dalka aad isu soo taagto maafo waa mahadsan tahay waan islaamaya adiga iyo jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka australia markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaasifinimada aan tegay waxaan bilaabay safar aan waddan gudihiis ku marayay oo sodaalka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin waxyaabaha daruuriga loo baahan yahay xagga ha ahaada amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxay u dhalatay inaan kusoo taago xilka madaxweynimada soomaaliya maxaa marka kuu qorshaysan maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka marka kalsooni intee la eg baad qabta adigu saasheegtaasor waan soo maray waddanka dibadiisa qobdi waan lasoo kulmay insha allah tacaalana australia waa imaan doonaa waxyaabaha ii qorsata waxa weye dowladdan hadda jirtana ay ku fashilantay waxay ballan qaaday in afar sane ay joogtay ee waddanka u hogaamin doonto inuu ka dhaco doorasho hal cod iyo hal hal qof ah wedhex welay marka waxaa ka shaqayn doona taasa ka mid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dibashiisiinta iyo dadka wax loo qabto dadka way dhibaataysan yihiin marka insha allah tacaala waxaan rajeynayaa inaa waddanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ee ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal codda iyo hal qof ah insha allah marka halkudhigaagu waa cadaalad iyo nabadayn sida ka muuqato boorarkaaga ammaankii halkuu ka baxay waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aad u liito qorshaha marka makuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto in aad marka hore qadarinta siin doonto waddanka sida ammaankiisa dib loogu soo celin lahaa saas waay wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeya ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awood weyn ayay ahaan jireen hadeertaana sida maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaahiliin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan waddanka ee u dhintaa maalin kasto saaray ciidankaas in ay noqdaan ciidan mataqaana midaysan oo hela xaqa ay leeyihiin haddii la yidhaahdo si waddanka ay uxoreeyaan u xoreeyaan taasoo keeni doonto in waddankana ay ka dhacdo nabad ka dhacdo oo waxyaabaha daruuriga la samayn karo haddii la yidhahdo waxaan la soconaa marka n soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waana xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin n waxaad ahayd n shaqsigii inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqata in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka n waddamada deriska gaar ahaan n xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doonta dadka ku dhaqan xeedaha dhadhaab oo labaatan labaatan iyo shan sano ka badan ku noolaa waa dad soomaaliyeed waaye waddankana ku laabtaan ay doonayaan laakiin waddanka maadaama amnigii iyo mataqana dhibaatooyinka weli jiraan kuma soo laaban karaan dowladda insha allah tacaala haddii ay doorto waxyaabaha ka shaqan doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida qaxootiga oo muddada badan ku noolaa xeedaha qaxootiga inay ku soo laabtaan guryahooda waddankooda ay qayb ka qaataan dhisidda waddanka insha allah waa tahay mudane murashax madaxweyne dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama doorashada la sheegay in xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtember madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma ku muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco wala anaga waxaan filayna rajeynanay in doorashada sidii loogu talagalay bishan sebtember dhacdo laakiin dartan waxaan rajeynaynaa haddii ilaha yidhahdo inay ka dib dib ugu dhicin october dhammaadkeeda xildhibaanada cusub oo lasoo dooran doono iyagana waxaan ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku dheer tahay qof aqoontiisa iyo iyo mataqaana xilkasanimadiisa lagu soo doorto duulayada sanadkan waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu markaa xulafo yaad la leedahay mise keliga ayaa taagan aniga wallahi hadirta aniga qof aan la dagaalsanaa ma jirto soomaali ayaan dooran doonto soomaali ayaan mataqaana ka sugayaa inay doortaan musharaxiinta kalena waa saaxiibo aan wadanahay laakiin insha allah tacaala aniga waxaan rajeynayaa in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn maxaad uga baaqaysaa marka dadka ku dhegeysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia marka hore waxaan dheer u sheegi lahaa in insha allah tacaala hadeertaan aniga oo musharax ah aan rajeynaya hadduu la yidhahdo inaan soo booqan doono waxaan iyagana ka codsan laha ka codsan lahaa inay niyadda ay mataqaana dhistaan waddanka hadduu la yidhaahdo nabad iyo bashbash iyo barwaaqo ayo ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii la doortana waxaan uba ugu baaqayaa in waddanka uu nabad noqon doono hadduu la yidhahdo mudane maxamed cali america waxaa tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyay dalka kenya waxna aad si rasmi ah ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya bal warbixin kooban naga sii siday kuugu dhalatay in hogaanka dalka aad isu soo taagto maafo waa mahadsan tahay waan islaamaya adiga iyo jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka australia markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaasifinimada aan tegay waxaan bilaabay safar aan waddan gudihiis ku marayay oo sodaalka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin waxyaabaha daruuriga loo baahan yahay xagga amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxaa igu dhalatay inaan kusoo taago xilka madaxweynimada soomaaliya maxaa marka kuu qorshaysan maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka marka kalsooni intee la eg baad qabta adigu wallahi bafo saasheegtaasuna waan soo maray waddanka dibadiisa qablig waan la soo kulmay insha allah tacaalana australia waa imaan doonaa waxyaabaha ii qabsata waxa weye dowladdan hadda jirtana ay ku fashalantay waxay ballan qaaday in afar sane ay joogtay ee waddanka u hogaamin doonto inuu ka dhaco doorasho hal cod iyo hal hal qof ah wedhex weday marka waxaa ka shaqayn doona taasa ka mid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dib heshiisiinta iyo dadka wax loo qabto dadka way dhibaataysan yihiin marka insha allah tacaala waxaan rajeynayaa inaan waddanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ee ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal codda iyo hal qof ah insha allah marka halkudhigaagu waa n cadaalad iyo nabadeyn n sida ka muuqato boorarkaaga n ammaankii halkuu ka baxay waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aad u liito qorshaha marka ma kuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto in aad marka hore qadarinta siin doonto waddanka sidii ammaankiisi dib loogu soo celin lahaa saas waay wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeya ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awood weyn ayay ahaan jireen hadeertaana sida maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaahiliin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan wadanka ee u dhintaa maalin kasto waxaan ka shaqan doonaa inaan xoogga la saaro ciidankaas in ay noqdaan ciidan mataqaana midaysan oo hela xaqa ay leeyihiin haddii la idhaahdo si wadanka ay uxoreeyaan u xoreeyaan taasoo keeni doonto in wadankana ay ka dhacdo nabad ka dhacdo uu waxyaabaha daruuriga la samayn karo haddii la idhahdo waxaan la soconaa marka soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waana xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin waxaad ahayd shaqsigii inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqataa in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka wadamada deriska gaar ahaan xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doontaa dadka ku dhaqan xeeaha dhadhaab oo labaatan labaatan iyo shan sano ka badan ku noolaa waa dad soomaaliyeed waaye wadankanay ku laabtaan ay doonayaan laakiin wadanka maadaama amnigii iyo mataqana dhibaatooyinka weli jiraan kuma soo laaban karaan dowladda insha allah tacala haddii ay doorto waxyaabaha ka shaqan doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida qaxootiga oo muddada badan ku noolaa xeeaha qaxootiga inay ku soo laabtaan guryahooda wadankooda ay qayb ka qaataan dhisidda wadanka insha allah waa tahay mudane murashax madaxweyne dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama doorashada la sheegay in xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtember madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma kuu muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco wala aniga waxaan filayna rajeynanay in doorashada sidii loogu talagalay bishan sebtember dhacdo laga dhigtaan waxaan rajeynayna haddii laga yidhahdo inay ka dib dib ugu dhicin octoober dhammaadkeeda xildhibaanada cusub oo lasoo dooran doono iyagana waxaan ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku dheer tahay qof aqoontiisa iyo iyo mataqaana xilkasatimadiisa lagu soo doorto duuliyaala sanadkan waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu markaa xulafo yaad la leedahay mase keliga ayaa taagan aniga wallahi hadirta aniga qof aan la beecsana ma jirto soomaali ayaa dooran doonto soomaali ayaan mataqaana ka sugaya inay doortaan musharaxiinta kalena waa saaxiibo aan wadanahay laakiin insha allah tacaala aniga waxaan rajeynayaa in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa marka dadka ku dhegaysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia marka hore waxaan dhi u sheegi lahaa in insha allah tacaala hadeertaan aniga oo musharax ah aan rajeynaya haddii la yidhahdo inaan soo booqan doono waxaan iyagana ka codsan laha ka codsan lahaa inay niyadda ay mataqaana dhistaan wadanka haddii la yidhaahdo nabad iyo basbash iyo barwaaqo ayo ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii la doortana waxaan uba ugu baaqayaa in wadanka uu nabad noqon doono haddii la yidhahdo mudane maxamed cali america waxaad tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyay dalka kenya waxna aad si rasmi a ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya bal warbixin kooban naga sii siday kuugu dhalatay in hogaanka dalka aad isu soo taagto maafo waa mahadsan tahay waan islaamaya adiga iyo jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka australia markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaasifinimada aan tegay waxaan bilaabay safar aan wadan gudihiis ku marayay oo sodaalka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin waxyaabaha daruuriga loo baahan yahay xagga ha ahaada amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxay u dhalatay inaan kusoo taago xilka madaxweynimada soomaaliya maxaa marka kuu qorshaysan maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka marka kalsooni intee la eg baad qabta adigu wallahi bafo saashaytaasor waan soo maray wadanka dibadiisa qobdi waan lasoo kulmay insha allah tacaalana australia waa imaan doonaa waxyaabaha ii qorsuta waxa weye dowladdan hadda jirtana ay ku fashilantay waxay ballan qaaday in afar sane ay joogtay ee wadanka u hogaamin doonto inuu ku dhaco doorasho hal cod iyo hal hal qof ah wedhex weday marka waxaa ka shaqayn doona taasa ka mid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dibheshiisiinta iyo dadka wax loo qabto dadka way dhibaataysan yihiin marka insha alla tacaala waxaan rajeynayaa inaan wadanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ee ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal cod iyo hal qof ah insha allah marka halkudhigaagu waa cadaalad iyo nabadayn sida ka muuqato boorarkaaga ammaankii halkuu ka baxay waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aad u liito qorshaha marka ma kuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto in aad marka hore qadarinta siin doonto waddanka sida ammaankiisa dib loogu soo celin lahaa saas waay wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeya ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awood weyn ayay ahaan jireen haddeertaana sida maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaahiliin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan waddanka ee u dhintaa maalin kasto waxaan ka shaqan doonaa inaan xoogga la saaro ciidankaas in ay noqdaan ciidan mataqaana midaysan oo hela xaqa ay leeyihiin haddii la idhaahdo si waddanka ay uxoreeyaan u xoreeyaan taasoo keeni doonto in waddankana ay ka dhacdo nabad ka dhacdo waxyaabaha daruurigaa la samayn karo haddii la idhahdo waxaan la soconaa marka n soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waana xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin n waxaad ahayd n shaqsigii inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqataa in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka n waddamada deriska gaar ahaan n xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doontaa dadka ku dhaqan xeeadhaab oo labaatan labaatan iyo shan sano ka badan ku noolaa waa dad soomaaliyeed waaye waddankana ku laabtaan ay doonayaan laakiin waddanka maadaama amnigii iyo mataqana dhibaatooyinka weli jiraan kuma soo laaban karaan dowladda insha allah tacaala haddii ay doorto waxyaabaha ka shaqan doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida qaxootiga oo muddada badan ku noolaa xeeaha qaxootiga inay kusoo laabtaan guryahooda waddankooda ay qayb ka qaataan dhisidda waddanka insha allah waa tahay mudane murashax madaxweyne dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama doorashada la sheegay in xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtember madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma ku muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco wala anaga waxaan filayna rajeynanay in doorashada sidii loogu talagalay bishan sebtember dhacdo laga dartan waxaan rajeynayna haddii ilaha yidhahdo inay kadib dib ugu dhicin octoober dhammaadkeeda xildhibaanada cusub oo lasoo dooran doono iyagana waxaan ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku dheer tahay qof aqoontiisa iyo iyo mataqaana xilkasanimadiisa lagu soo doorto duuliala sanadkan waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu markaa xulafo yaad la leedahay mase keliga ayaa taagan aniga wallahi hadirta aniga qof aan la dagaalsanaa ma jirto soomaali ayaan dooran doonto soomaali ayaan mataqaana ka sugayaa inay doortaan musharaxiinta kalena waa saaxiib waan wada nahay laakiin insha allah tacaala aniga waxaan rajeynayaa in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn maxaad uga baaqaysaa marka dadka ku dhegeysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia marka hore waxaan dheer u sheegi lahaa in insha allah tacaala hadeertaan aniga oo musharax ah waxaan rajeynaya hadduu ilaa yidhahdo inaan soo booqan doono waxaan iyagana ka codsan laha ka codsan lahaa inay niyadda ay mataqaana dhistaan waddanka hadduu la yidhaahdo nabad iyo bashbash iyo barwaaqo ayo ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii la doortana waxaan uba ugu baaqayaa in waddanka uu nabad noqodo hadduu la yidhahdo mudane maxamed cali america waxaa tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyay dalka kenya waxna aad si rasmi ah ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya bal warbixin kooban naga sii siday kuugu dhalatay in hogaanka dalka aad isu soo taagto maafo waa mahadsan tahay waan islaamaya adiga iyo jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka australia markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaasifinimada aan tegay waxaan bilaabay safar aan waddan gudihiisa ku marayay oo sodaalka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin waxyaabaha daruuri loo baahan yahay xagga ahaada amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxay u dhalatay inaan kusoo taago xilka madaxweynimada soomaaliya maxaa marka kuu qorshaysan maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka marka kalsooni intee la eg baad qabta adigu wallahi bafo saashay taasuna waan soo maray waddanka dibadiisa qobligi waan la soo kulmay insha allah tacaalana australia waa imaan doonaa waxyaabaha ay qabsata waxa weeye dowladdan hadda jirtana ay ku fashalantay waxay ballan qaaday in afar sane ay joogtay ee waddanka u hogaamin doonto inuu ka dhaco doorasho hal cod iyo hal hal qof ah wedhex weday marka waxaa ka shaqayn doona taasa ka mid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dib heshiisiinta iyo dadka wax loo qabto dadka way dhibaataysan yihiin marka insha allah tacaala waxaan rajeynayaa inaan waddanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ee ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal codda ay hal qofa insha allah marka halkudhigaagu waa cadaalad iyo nabadayn sida ka muuqato boorarkaaga ammaankii halkuu ka baxay waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aad u liito qorshaha marka ma kuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto in aad marka hore qadarinta siin doonto waddanka sidii ammaankiisa dib loogu soo celin lahaa saas waay wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeyo ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awood weyn ayay ahaan jireen hadeertaana sida maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaahilin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan waddanka ee u dhintaa maalin kasto waxaan ka shaqan doonaa inaan xoogga la saaro ciidankaas in ay noqdaan ciidan mataqaana midaysan oo hela xaqa ay leeyihiin haddii la idhaahdo si waddanka ay uxoreeyaan u xoreeyaan taasoo keeni doonto in waddankana ay ka dhacdo nabad ka dhacdo waxyaabaha daruuriga la samayn kara haddii la idhahdo waxaan la soconaa marka soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waan xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin waxaad ahayd shaqsigii inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqataa in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka waddamada deriska gaar ahaan xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doonta dadka ku dhaqan xeeaha dhadhaab oo labaatan iyo shan sano ka badan ku noolaa waa dad soomaaliyeed waaye waddankana ku habtaan ay doonayaan laakiin waddanka maadaama amnigii iyo mataqana dhibaatooyinka weli jiraan kuma soo laaban karaan dowladda insha allah tacala haddii ay doorto waxyaabaha ka shaqan doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida qaxootiga oo muddada badan ku noolaa xeeaha qaxootiga inay ku soo laabataan guryahooda waddankooda ay qayb ka qaataan dhisidda waddanka insha allah waa tahay mudane murashax madaxweyne dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama doorashada la sheegay in xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtember madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma kuu muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco wala aniga waxaan filaynay u rajeynanay in doorashada sidii loogu talagalay bishan sebtember dhacdo laga dhigtaan waxaan rajeynaynaa haddii ilahi yidhahdo inay ka dib dib ugu dhicin octoobar dhammaadkeeda xildhibaanada cusub oo lasoo dooran doono iyagana waxaan ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku dheer tahay qof aqoontiisa iyo iyo mataqaana xilkasadamadiisa lagu soo doorto duuliyaala sanadkan waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu marka xulafo yaad la leedahay mase keliga ayaa taagan aniga wallahi hadirta aniga qof aan la beecsana ma jirto soomaali ayaa i dooran doonto soomaali ayaan mataqaana ka sugayaa inay doortaan musharaxiinta kalena waa saaxiibo aan wadanahay laakiin insha allah tacaala aniga waxaan rajeynayaa in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa marka dadka ku dhegaysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia marka hore waxaan dheer u sheegi lahaa in insha allah tacaala hadeertaan aniga oo musharax ah aan rajeynaya hadduu ilaa yidhahdo inaan soo booqan doono waxaan iyagana ka codsan laha ka codsan lahaa inay niyadda ay mataqaana dhistaan waddanka hadduu ilaa yidhaahdo nabad iyo basbash iyo barwaaqo ayo ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii lay doortana waxaan uba ugu baaqayaa in waddanka uu nabad noqon doono hadduu ilaa mudane maxamed cali america waxaa tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyay dalka kenya waxna aad si rasmi ah ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya bal warbixin kooban naga sii siday kuugu dhalatay in hogaanka dalka aad isu soo taagto maafo waa mahadsan tahay waan islaamaya adiga iyo jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka australia markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaasifinimada aan tegay waxaan bilaabay safar aan waddan gudihiis ku marayay oo sadaaka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin waxyaabaha daruuriga loo baahan yahay xagga ha ahaada amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxaa igu dhalatay inaan kusoo taago xilka madaxweynimada soomaaliya maxaa marka kuu qorshaysan maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka marka kalsooni intee la eg baad qabta adigu wallahi bafo saashay taasor waan soo maray waddanka dibadiisa qobliga waan la soo kulmay insha allah tacaalana australia waa imaan doonaa waxyaabaha ii qorsuta waxa weye dowladdan hadda jirtana ay ku fashilantay waxay ballan qaaday in afar sane ay joogtay ee waddanka u hogaamin doonto inuu ka dhaco doorasho hal cod iyo hal hal qof ah wedhex weli marka waxaa ka shaqayn doona taasa ka mid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dib heshiisiinta iyo dadka wax loo qabto dadka way dhibaataysan yihiin marka insha alla tacaala waxaan rajeynayaa inaan waddanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ee ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal cida iyo hal qof ah insha allah marka halkudhigaagu waa cadaalad iyo nabadayn sida ka muuqato boorarkaaga ammaankii halkuu ka baxay waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aad u liito qorshaha marka ma kuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto in aad marka hore qadarinta siin doonto waddanka sida ammaankiisa dib loogu soo celin lahaa saas waay wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeya ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awood weyn ayay ahaan jireen hadeertaana sida maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaahiliin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan waddanka ee u dhintaa maalin kasto waxaan ka shaqan doonaa inaan xoogga la saaro ciidankaas in ay noqdaan ciidan mataqaana midaysan oo hela xaqa ay leeyihiin haddii la idhaahdo si waddanka ay uxoreeyaan u xoreeyaan taasoo keeni doonto in waddankana ay ka dhacdo nabad ka dhacdo waxyaabaha daruuriga la samayn kara hadii la idhahdo waxaan la soconaa marka soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waana xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin waxaad ahayd shaqsigii inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqataa in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka waddamada deriska gaar ahaan xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doontaa dadka ku dhaqan xeeraha dhadhaab oo labaatan labaatan iyo shan sano ka badan ku noolaa waa dad soomaaliyeed waaye waddankana ku laabtaan ay doonayaan laakiin waddanka maadaama amnigii iyo mataqana dhibaatooyinka weli jiraan kuma soo laaban karaan dowladda insha allah tacala haddii lay doorto waxyaabaha ka shaqan doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida qaxootiga oo muddada badan ku noolaa xeeraha qaxootiga inay kusoo laabtaan guryahooda waddankooda ay qayb ka qaataan dhisidda waddanka insha allah waa tahay mudane murashax madaxweyne dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama doorashada la sheegay in xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtember madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma ku muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco wala aniga waxaan filayn u rajeynanay in doorashada sidii loogu talagalay bishan sebtember dhacdo laga dhirtaan waxaan rajeynaynaa haddii laga yidhahdo inay kadib dib ugu dhicin octoober dhammaadkeeda xildhibaanada cusub oo lasoo dooran doono iyagana waxaan ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku dheer tahay qof aqoontiisa iyo iyo mataqaana xilkasnimadiisa lagu soo doorto duuliala sanadkan waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu markaa xulafo yaad la leedahay mise keliga ayaa taagan aniga wallahi hadirta aniga qof aan la dagaalsanaa ma jirto soomaali ayaan dooran doonto soomaali ayaan mataqaana ka sugayaa inay doortaan musharaxiinta kalena waa saaxiib waan wada nahay laakiin insha alla tacaala aniga waxaan rajeynayaa in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn maxaad uga baaqaysaa marka dadka ku dhegeysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia marka hore waxaan dheer u sheegi lahaa in insha alla tacaala hadeertaan aniga oo musharax ah aan rajeynaya haddii la yidhahdo inaan soo booqan doono waxaan iyagana ka codsan laha ka codsan lahaa inay niyadda ay mataqaana dhistaan waddanka haddii la yidhaahdo nabad iyo bashbash iyo barwaaqo ayo ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii la doortana waxaan uba ugu baaqayaa in waddanka uu nabad noqodo haddii la yidhahdo mudane maxamed cali america waxaa tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyay dalka kenya waxna aad si rasmi ah ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya bal warbixin kooban naga sii siday kuugu dhalatay in hogaanka dalka aad isu soo taagto maafo waa mahadsan tahay waa islaamaya adiga iyo jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka australia markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaasifinimada aan tegay waxaan bilaabay safar aan waddan gudihiis ku marayay oo socdaalka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin waxyaabaha daruuriga loo baahan yahay xagga ahaada amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxay u dhalatay inaan kusoo taago xilka madaxweynimada soomaaliya maxaa marka kuu qorshaysan maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka marka kalsooni intaa la eg baad qabta adigu
waan soo maray waddanka dibadiisa qobligi waan la soo kulmay insha alla tacaalana australia waa imaan doonaa waxyaabaha ii qorsata waxa weye dowladdan hadda jirtana ay ku fashalantay waxay ballan qaaday in afar sane ay joogtay ee waddanka u hogaamin doonto inuu ka dhaco doorasho hal cod iyo hal hal qof ah wedhex weli marka waxaa ka shaqayn doona taasa ka mid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dibheshiisiinta iyo dadka wax loo qabto dadka way dhibaataysan yihiin marka insha alla tacaala waxaan rajeynayaa inaan waddanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ay ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal cida ay hal qof ah insha allah marka halkudhigaagu waa n cadaalad iyo nabadayn n sida ka muuqato boorarkaaga n ammaankii halkuu ka baxay e, waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aad u liito n qorshaha marka e, ma kuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto n in aad marka hore qadarinta siin doonto n waddanka sida ammaankiisa dib loogu soo celin lahaa saas waay wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeya ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed een waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awood weyn ayay ahaan jireen hadeertaana sida maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaahilin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan waddanka ee u dhintaa maalin kasto waxaan ka shaqan doonaya inaan xoogga la saaro ciidankaas in ay noqdaan ciidan mataqaana midaysan oo hela xaqa ay leeyihiin haddii la idhaahdo si waddanka ay u xoreeyaan u xoreeyaan een taasoo keeni doonto in waddankana ay ka dhacdo een nabad ka dhacdo uu waxyaabaha daruuriga la samayn karo haddii la idhaahdo waxaan la soconaa marka n soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waana xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin n waxaad ahayd n shaqsigii inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqata in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka n waddamada deriska gaar ahaan n xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doonta dadka ku dhaqan xeeaha dhalaab oo labaatan labaatan iyo shan sano ka badan ku noolaa waa dad soomaaliyeed waaye waddankana ku habtaan ay doonayaan laakiin waddanka maadaama amniga iyo mataqana dhibaatooyinka weli jiraan kuma soo laaban karaan dowladda insha allah tacaala haddii ay doorto waxyaabaha ka shaqan doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida qaxootiga oo muddada badan ku noolaa xeeaha qaxootiga inay ku soo laabtaan guryahooda waddankooda ay qayb ka qaataan dhisidda waddanka insha allah waa tahay mudane n murashax madaxweyne n dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama n doorashada la sheegay in n xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtember madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma kuu muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco wala anaga waxaan filaynaa u rajeynaynay in doorashada sidii loogu talagalay bishan sebtember dhacdo laakiin dartan waxaan rajeynaynaa haddii ilahi yidhahdo inay ka dib dib ugu dhicin octoobar dhammaadkeeda xildhibaanada cusub oo lasoo dooran doono iyagana waxaan ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku dheer tahay qof aqoontiisa iyo iyo mataqaana xilkasadnimadiisa lagu soo doorto duulada sanadkan waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu marka xulafo yaad la leedahay mise keliga ayaa taagan aniga wallahi hadirta aniga qof aan la beecsanaha ma jirto soomaali ayaa dooran doonto soomaali ayaan mataqaana ka sugaya inay doortaan musharaxiinta kalena waa saaxibo aan wadanahay laakiin insha allah tacaala aniga waxaan rajeynayaa in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa marka n dadka ku dhegaysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaaliyada soomaaliyeed ee reer australia marka hore waxaan dheer u sheegi lahaa in insha allah tacaala hadeertaan aniga oo musharax ah aan rajeynaya hadduu ilaa yidhahdo inaan soo booqan doono waxaan iyagana ka codsan laha ka codsan lahaa inay niyadda ay mataqaana dhistaan waddanka hadduu ilaa yidhaahdo nabad iyo bashbash iyo barwaaqo ayo ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii la doortana waxaan uba ugu baaqayaa in waddanka uu nabad noqon doono hadduu ilaa yidhahdo mudane maxamed cali america waxaad tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyay dalka kenya waxna aad si rasmi ah ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya bal warbixin kooban naga sii siday kuugu dhalatay in hogaanka dalka aad isu soo taagto maafo waa mahadsan tahay waan islaamaya adiga iyo jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka australia markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaarsifinimada aan tegay waxaan bilaabay safar aan waddan gudihiis ku marayay oo sodaalka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin waxyaabaha daruuriga loo baahan yahay xagga ha ahaada amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxay igu dhalatay inaan kusoo taago xilka madaxweynimada soomaaliya maxaa marka kuu qorshaysan maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka marka kalsooni intee la eg baad qabta adigu wallahi bafo saasheegtaasor waan soo maray waddanka dibadiisa qobdig waan la soo kulmay insha allah tacaalana australia waa imaan doonaa waxyaabaha ii qorsata waxa weeye dowladdan hadda jirtana ay ku fashilantay waxay ballan qaaday in afar sane ay joogtay ee waddanka u hogaamin doonto inuu ka dhaco doorasho hal cod iyo hal hal qof ah way dhex weday marka waxaa ka shaqayn doona taasa ka mid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dib heshiisiinta iyo dadkii wax loo qabto dadkii way dhibaataysan yihiin marka insha allah tacaala waxaan rajeynayaa inaan waddanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ay ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal cida ay hal qof ah insha allah marka halkudhigaagu waa n cadaalad iyo nabadeyn n sida ka muuqato boorarkaaga n ammaankii halkuu ka baxay e, waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aada u liito n qorshaha marka e, ma kuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto n in aad marka hore qadarinta siin doonto n waddanka sidii ammaankiisa dib loogu soo celin lahaa saas waaye wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeya ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed een waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awood weyn ayay ahaan jireen hadeertaana sida maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaahilin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan waddanka ee u dhintaa maalin kasto waxaan ka shaqan doonaa inaan xoogga la saaro ciidankaas in ay noqdaan ciidan mataqaana midaysan oo hela xaqa ay leeyihiin haddii la idhaahdo si waddanka ay u xoreeyaan u xoreeyaan een taasoo keeni doonto in waddankana ay ka dhacdo een nabad ka dhacdo uu waxyaabaha daruuriga la samayn karo haddii la idhaahdo waxaan la soconaa marka n soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waana xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin n waxaad ahayd n shaqsigii inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqata in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka n waddamada deriska gaar ahaan n xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doontaa dadka ku dhaqan xeeaha dhadhaab oo labaatan labaatan iyo shan sano ka badan ku noolaa ee waa dad soomaaliyeed waaye waddankana ku laabtaan ay doonayaan laakiin een waddanka maadaama amnigii iyo mataqana dhibaatooyinka weli jiraan kuma soo laaban karaan een dowladda insha allah tacaala haddii ay doorto waxyaabaha ka shaqan doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida qaxootiga oo muddada badan ku noola xeeaha qaxootiga inay kusoo laabtaan guryahooda waddankooda ay qayb ka qaataan dhisidda waddanka insha allah waa tahay mudane n murashax madaxweyne n dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama n doorashada la sheegay in n xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtember madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma ku muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco wallahi anaga waxaan filaynaa u rajeynaynay in doorashada sidii loogu talagalay ee bishan dha- sebtember dhacdo laga dhertaan een waxaan rajeynaynaa haddii ilaha yidhahdo inay ka dib dib ugu dhicin october een- een dhammaadkeeda een xildhibaanada cusub oo lasoo dooran doono iyagana waxaan ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku dheer tahay qof aqoontiisa iyo iyo mataqaana een- een- een xilkasnimadiisa lagu soo doorto duulada sanadkan e waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu marka xulafo yaad la leedahay mise keliga ayaa taagan aniga wallahi hadirta aniga qof aan la beecsanaha ma jirto een soomaali ayaa ay dooran doonto soomaali ayaan mataqaana ka sugayaa inay doortaan een een musharaxiinta kalena een waa saaxiibo aan wada nahay een laakiin insha allah tacaala aniga waxaan rajeynayaa in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn maxaad uga baaqaysaa marka n dadka ku dhegaysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaalada soomaaliyeed ee reer australia marka hore waxaan dhihi u sheegi lahaa een in insha allah tacaala ee hadeertaan aniga oo musharax ah aan rajeynaya haddii la yidhahdo inaan soo booqan doono een waxaan iyagana ka codsan lahay ka codsan lahaa inay niyadda ay mataqaana ee dhistaan waddanka haddii la yidhaahdo nabad iyo basbash iyo barwaaqo ayo ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii la doortana waxaan uba ugu baaqayaa in waddanka uu nabad noqon doono haddii la yidhahdo n mudane maxamed cali america n waxaad tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyay dalka kenya e, waxna aad si rasmiha ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya n bal warbixin kooban naga sii n siday kuugu dhalatay in hogaanka dalka aad isu soo taagto maafo waa mahadsan tahay waa islaamaya adiga iyo jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan eh, waddanka australia Eh, markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaasifinimada aan tegay eh, waxaan bilaabay safar aan waddan gudihiisa ku marayay oo socdaalka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin eh, waxyaabaha daruuriga loo baahan yahay xagga ha ahaada amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxaa igu dhalatay inaan kusoo taago xilka madaxweynimada soomaaliya n maxaa marka kuu qorshaysan n maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka n marka kalsooni intee la eg baad qabta adigu wallahi bafo saasheegtaasur waan soo maray waddanka dibadiisa qabdigu waan la soo kulmay insha allah tacaalana een australia waa imaan doonaa Eh, waxyaabaha ay qorsata waxa weeye dowladdan hadda jirtana ay ku fashilantay waxay ballan qaaday in afar sane ay joogtay ee waddanka u hogaamin doonto inuu ku dhaco eh, doorasho hal cod iyo hal hal qof ah wedhexweday marka waxaa ka shaqayn doona taasa ka mid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dibashiisiinta iyo dadka wax loo qabto dadka way dhibaataysan yihiin marka insha allah tacaala waxaan rajeynayaa inaa waddanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ee ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal cida ay hal qof ah insha allah marka halkudhigaagu waa n cadaalad iyo nabadayn n sida ka muuqato boorarkaaga n ammaankii halkuu ka baxay e, waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aada u liito n qorshaha marka e, ma kuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto n in aad marka hore qadarinta siin doonto n waddanka sidai ammaankiisi dib loogu soo celin lahaa saas waaye wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeya ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed een waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awood weyn ayay ahaan jireen hadeertaana sida maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaahiliin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan waddanka ee u dhintaa maalin kasto waxaan ka shaqayn doonaa inaan xoogga la saaro ciidankaas in ay noqdaan ciidan mataqaana midaysan oo hela xaqa ay leeyihiin haddii la idhaahdo si waddanka ay uxoreeyaan u xoreeyaan taasoo keeni doonto in waddankana ay ka dhacdo nabad ka dhacdo uu waxyaabaha daruuriga la samayn karo haddii la idhahdo waxaan la soconaa marka n soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waana xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin n waxaad ahayd n shaqsigii inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqataa in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka n waddamada deriska gaar ahaan n xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doontaa dadka ku dhaqan xeeaha dhadhaab oo labaatan labaatan iyo shan sano ka badan ku noolaa waa dad soomaaliyeed waaye waddankanay ku laabtaan ay doonayaan laakiin waddanka maadaama amniga iyo mataqana dhibaatooyinka weli jiraan kuma soo laaban karaan dowladda insha allah tacaala haddii ay doorto waxyaabaha ka shaqan doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida qaxootiga oo muddada badan ku noolaa xeeaha qaxootiga inay kusoo laabtaan guryahooda waddankooda ay qayb ka qaataan dhisidda waddanka insha allah waa tahay mudane n murashax madaxweyne n dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama n doorashada la sheegay in n xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtember madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma kuu muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco wala anaga waxaan filaynay oo rajeynaynay in doorashada sidii loogu talagalay bishan sebtember dhacdo laakiin deertaan waxaan rajeynaynaa haddii ilahi yidhahdo inay kadib dib ugu dhicin october dhammaadkeeda xildhibaanada cusub oo lasoo dooran doono iyagana waxaan ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku dheer tahay qof aqoontiisa iyo iyo mataqaana xilkasanimadiisa lagu soo doorto duleeda sanadkan waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu marka xulafo yaad la leedahay mise keliga ayaa taagan aniga wallahi hadirta aniga qof aan la dagaalsanaa ma jirto soomaali ayaan i dooran doonto soomaali ayaan mataqaana ka sugayaa inay doortaan musharaxiinta kalena waa saaxiib waan wadanahay laakiin insha allah tacaala aniga waxaan rajeynayaa in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn maxaad uga baaqaysaa marka dadka ku dhegaysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia marka hore waxaan dheer u sheegi lahaa in insha allah tacaala hadeertaan aniga oo musharax ah aan rajeynaya hadduu ilaa yidhahdo inaan soo booqan doono waxaan iyagana ka codsan laha ka codsan lahaa inay niyadda ay mataqaana dhistaan waddanka hadduu la yidhaahdo nabad iyo bashbash iyo barwaaqo ayo ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii la doortana waxaan uba ugu baaqayaa in waddanka uu nabad noqon doono hadduu la yidhahdo mudane maxamed cali america waxaad tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyay dalka kenya waxna aad si rasmi ah ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya bal warbixin kooban naga sii siday kuugu dhalatay in hogaanka dalka aad isu soo taagto maafo waa mahadsan tahay waan islaamaya adiga iyo jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka australia markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaasifinimada aan tegay waxaan bilaabay safar aan waddan gudihiis ku marayay oo sodaalka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin waxyaabaha daruuri loo baahan yahay xagga amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxaa igu dhalatay inaan kusoo taago xilka madaxweynimada soomaaliya maxaa marka kuu qorshaysan maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka marka kalsooni intee la eg baad qabta adigu wallahi bafo saashaitaasuna waan soo maray waddanka dibadiisa qablig waan la soo kulmay insha allah tacaalana australia waa imaan doonaa waxyaabaha ay qabsata waxa weye dowladdan hadda jirtana ay ku fashilantay waxay ballan qaaday in afar sane ay joogtay ee waddanka u hogaamin doonto inuu ka dhaco doorasho hal cod iyo hal hal qof ah wedhex weli marka waxaa ka shaqayn doonta afar ka mid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dib heshiisiinta iyo dadka wax loo qabto dadka way dhibaataysan yihiin marka insha tacaala waxaan rajeynayaa inaan waddanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ee ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal cida iyo hal qof ah insha allah marka halkudhigaagu waa n cadaalad iyo nabadayn n sida ka muuqato boorarkaaga n ammaankii halkuu ka baxay waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aad u liito qorshaha marka ma kuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto in aad marka hore qadarinta siin doonto waddanka sida ammaankiisa dib loogu soo celin lahaa saas waaye wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeya ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awood weyn ayay ahaan jireen haddeertaana sida maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaahilin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan waddanka ee u dhintaa maalin kasto waxaan ka shaqayn doonaa inaan xoogga la saaro ciidankaas in ay noqdaan ciidan mataqaana midaysan oo hela xaqa ay leeyihiin haddii la idhaahdo si waddanka ay uxoreeyaan u xoreeyaan taasoo keeni doonto in waddankana ay ka dhacdo nabad ka dhacdo uu waxyaabaha daruuriga la samayn karo haddii la idhahdo waxaan la soconaa marka n soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waan xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin n waxaad ahayd n shaqsigii inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqataa in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka n waddamada deriska gaar ahaan n xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doonta dadka ku dhaqan xeeraha dhadhaab oo labaatan labaatan iyo shan sano ka badan ku noolaa waa dad soomaaliyeed waaye waddankana ku laabtaan ay doonayaan laakiin waddanka maadaama amnigii iyo mataqana dhibaatooyinka weli jiraan kuma soo laaban karaan dowladda insha allah tacaala haddii ay doorto waxyaabaha ka shaqan doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida qaxootiga oo muddada badan ku noolaa xeeraha qaxootiga inay ku soo laabtaan guryahooda waddankooda ay qayb ka qaataan dhisidda waddanka insha allah waa tahay mudane murashax madaxweyne dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama doorashada la sheegay in xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtember madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma ku muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco wala aniga waxaan filayn u rajeynaynay in doorashada sidii loogu talagalay bishan sebtember dhacdo laga dhirtaan waxaan rajeynaynaa hadduu ilaha yidhahdo inay ka dib dib ugu dhicin octoobar dhammaadkeeda xildhibaanada cusub oo lasoo dooran doono iyagana waxaan ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku dheer tahay qof aqoontiisa iyo iyo mataqaana xilkasnimadiisa lagu soo doorto duulada sanadkan waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu markaa xulafo yaad la leedahay mase keliga ayaa taagan aniga wallahi hadirta aniga qof aan la bigacsana ma jirto soomaali ayaa dooran doonto soomaali ayaan mataqaana ka sugaya inay doortaan musharaxiinta kalena waa saaxiibo aan wadanahay laakiin insha alla tacaala aniga waxaan rajeynayaa in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn maxaad uga baaqaysaa marka dadka ku dhegeysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia marka hore waxaan dhi u sheegi lahaa in insha alla tacaala hadeertaan aniga oo musharax ah aan rajeynaya hadduu ilaa yidhahdo inaan soo booqan doono waxaan iyagana ka codsan laha ka codsan lahaa inay niyadda ay mataqaana dhistaan waddanka hadduu ilaa yidhaahdo nabad iyo bashbash iyo barwaaqo ayo ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii lii doortana waxaan uba ugu baaqayaa in waddanka uu nabad noqodo adduunyada mudane maxamed cali america waxaad tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyay dalka kenya waxna aad si rasmiha ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya bal warbixin kooban naga sii siday kuugu dhalatay in hogaanka dalka aad isu soo taagto maafo waa mahadsan tahay waa islaamaya adiga iyo jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka australia markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaasifinimada aan tegay waxaan bilaabay safar aan waddan gudihiisa ku marayay oo sodaalka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin waxyaabaha daruuriga loo baahan yahay xagga ha ahaada amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxaa igu dhalatay inaan kusoo taago xilka madaxweynimada soomaaliya maxaa marka kuu qorshaysan maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka marka kalsooni intee la eg baad qabta adigu wallahi baab saashatantor waan soo maray wadanka dibadiisa qobliga waan lasoo kulmay insha allah tacaalana australia waa imaan doonaa waxyaabaha io qosota waxa weye dowladdan hadda jirtana ay ku fashilantay waxay ballan qaaday in afar sano ay joogtay ee wadanka u hogaamin doonto inuu ku dhaco doorasho hal cod iyo hal hal qof ah wedhex weday marka waxaa ka shaqayn doona taasar ka mid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dibheshiisiinta iyo dadka wax loo qabto dadka way dhibaataysan yihiin marka insha allah tacaala waxaan rajeynayaa inaa wadanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ee ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal codda ay hal qof ah insha allah marka halkudhigaagu waa n cadaalad iyo nabadayn n sida ka muuqato boorarkaaga n ammaankii halkuu ka baxay waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aada u liito qorshaha marka ma kuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto in aad marka hore qadarinta siin doonto waddanka sida ammaankiisa dib loogu soo celin lahaa saas waay wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeya ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awood weyn ayay ahaan jireen hadeertaana sidi maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaahiliin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan wadanka ee u dhintaa maalin kasto waxaan ka shaqan doonaa inaan xoogga la saaro ciidankaas in ay noqdaan ciidan mataqaana midaysan oo hela xaqa ay leeyihiin haddii la idhaahdo si wadanka ay uxoreeyaan u xoreeyaan taasoo keeni doonto in wadankana ay ka dhacdo nabad ka dhacdo waxyaabaha daruuriga la samayn karo haddii la idhahdo waxaan la soconaa marka n soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waan xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin waxaad ahayd shakhsigii inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqata in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka waddamada deriska gaar ahaan xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doontaa dadka ku dhaqan xeaab oo labaatan iyo shan sano ka badan ku noolaa waa dad soomaaliyeed waaye wadankanay ku laabtaan ay doonayaan laakiin wadanka maadaama amniga iyo mataqana dhibaatooyinka weli jiraan kuma soo laaban karaan dowladda insha allah tacaala haddii lay doorto waxyaabaha ka shaqan doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida qaxootiga oo muddada badan ku noolaa xeaha qaxootiga inay ku soo laabtaan guryahooda wadankooda ay qayb ka qaataan dhisidda wadanka insha allah waa tahay mudane murashax madaxweyne dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama doorashada la sheegay in xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtember madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma ku muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco wala anaga waxaan filayna rajeynanay in doorashada sidii loogu talagalay bishan sebtember dhacdo laakiin deertaan waxaan rajeynaynaa haddii ilahi yidhahdo inay kadib dib ugu dhicin octoober dhammaadkeeda xildhibaanada cusub oo lasoo dooran doono iyagana waxaan ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku dheer tahay qof aqoontiisa iyo iyo mataqaana xilkasanimadiisa lagu soo doorto duulayada sanadkan waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu marka xulafo yaad la leedahay mise keliga ayaa taagan aniga wallahi hadirta aniga qof aan la dagaalsanaa ma jirto soomaali ayaan dooran doonto soomaali ayaan mataqaana ka sugayaa inay doortaan musharaxiinta kalena waa saaxiib waan wada nahay laakiin insha alla tacaala aniga waxaan rajeynayaa in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn maxaad uga baaqaysaa marka dadka ku dhegeysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia marka hore waxaan dheer u sheegi lahaa in insha alla tacaala hadeertaan aniga oo musharax ah aan rajeynaya hadduu ilaa yidhahdo inaan soo booqan doono waxaan iyagana ka codsan laha ka codsan lahaa inay niyadda ay mataqaana dhistaan wadanka hadduu laa yidhaahdo nabad iyo bashbash iyo barwaaqo ayo ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii lii doortana waxaan uba ugu baaqayaa in waddanka uu nabad noqon doono hadduu laa yidhahdo mudane maxamed cali america waxaa tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyay dalka kenya waxna aad si rasmi a ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya bal warbixin kooban naga sii siday kuugu dhalatay in hogaanka dalka aad isu soo taagto maafo waa mahadsan tahay waan islaamaya adiga iyo jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka australia markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaasifinimada aan tegay waxaan bilaabay safar aan waddan gudihiis ku marayay oo sodaalka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin waxyaabaha daruuri loo baahan yahay xagga amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxay u dhalatay inaan soo taago xilka madaxweynimada soomaaliya maxaa marka kuu qorshaysan maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka marka kalsooni intaa la eg baad qabta adigu wallahi bafo saashaitaasuna waan soo maray waddanka dibadiisa qobdig waan la soo kulmay insha allah tacaalana australia waa imaan doonaa waxyaabaha ii qosata waxa weye dowladdan hadda jirtana ay ku fashilantay waxay ballan qaaday in afar sane ay joogtay ee waddanka u hogaamin doonto inuu ka dhaco doorasho hal cod iyo hal hal qof ah wedhex weli marka waxaa ka shaqayn doonta hadda ka mid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dib heshiisiinta iyo dadka wax loo qabto dadka way dhibaataysan yihiin marka insha allah tacaala waxaan rajeynayaa inaa waddanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ee ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal codda ay hal qof ah insha allah marka halkudhigaagu waa n cadaalad iyo nabadeyn n sida ka muuqato boorarkaaga n ammaankii halkuu ka baxay waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aad u liito qorshaha marka ma kuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto in aad marka hore qadarinta siin doonto waddanka sidii ammaankiisi dib loogu soo celin lahaa saas waaye wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeya ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awood weyn ayay ahaan jireen haddeertaana sida maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaahilin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan waddanka ee u dhintaa maalin kasto waxaan ka shaqayn doonaa inaan xoogga la saaro ciidankaas in ay noqdaan ciidan mataqaana midaysan oo hela xaqa ay leeyihiin haddii la idhaahdo si waddanka ay uxoreeyaan u xoreeyaan taasoo keeni doonto in waddankana ay ka dhacdo nabad ka dhacdo waxyaabaha daruuriga la samayn kara hadleyda waxaan la soconaa marka soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waan xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin waxaad ahayd shaqsigii inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqata in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka waddamada deriska gaar ahaan xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doonta dhadhaab oo labaatan iyo shan sano ka badan ku noolaa waa dad soomaaliyeed waaye waddankana ku laabtaan ay doonayaan laakiin waddanka maadaama amnigii iyo mataqana dhibaatooyinka weli jiraan kuma soo laaban karaan dowladda insha allah tacaala haddii ay doorto waxyaabaha ka shaqan doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida ah qaxootiga oo muddada badan ku noolaa xeelaha qaxootiga inay ku soo laabtaan guryahooda waddankooda ay qayb ka qaataan dhisidda waddanka insha allah waa tahay mudane murashax madaxweyne dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama doorashada la sheegay in xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtember madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma kuu muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco wallahi aniga waxaan filayna rajeynaynay in doorashada sidii loogu talagalay bishan sebtember dhacdo laga dhigtaan waxaan rajeynaynaa haddii ilahi yidhahdo inay ka dib dib ugu dhicin octoobar dhammaadkeeda xildhibaanada cusub oo lasoo dooran doono iyagana waxaan ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku dheer tahay qof aqoontiisa iyo iyo mataqaana xilkafirimadiisa lagu soo doorto duulada sanadkan waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu marka xulafo yaad la leedahay mase keliga ayaa taagan aniga wallahi hadirta aniga qof aan la beecsana ma jirto soomaali ayaa dooran doonto soomaali ayaan mataqaana ka sugaya inay doortaan musharaxiinta kalena waa saaxiibo aan wadanahay laakiin insha allah tacaala aniga waxaan rajeynaya in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa marka dadka ku dhegeysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia marka hore waxaan dhi u sheegi lahaa in insha allah tacaala hadeertaan aniga oo musharax ah aan rajeynaya hadduu ilaa yidhahdo inaan soo booqan doono waxaan iyagana ka codsan laha ka codsan lahaa inay niyadda ay mataqaana dhistaan waddanka hadduu ilaa yidhaahdo nabad iyo basbash iyo barwaaqo ayo ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii lii doortana waxaan uba ugu baaqayaa in waddanka uu nabad noqon doono adduunyada mudane maxamed cali america waxaa tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyay dalka kenya waxna aad si rasmi ah ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya bal warbixin kooban naga sii siday kuugu dhalatay in hogaanka dalka aad isu soo taagto bafo waa mahadsan tahay waan islaamaya adiga iyo jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka australia markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaasifinimada aan tegay waxaan bilaabay safar aan waddan gudihiis ku marayay oo sodaalka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin waxyaabaha daruuriga loo baahan yahay xagga ahaada amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxaa igu dhalatay inaan kusoo taago xilka madaxweynimada soomaaliya maxaa marka kuu qorshaysan maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka marka kalsooni intee la eg baad qabta adigu wallahi baapo saasheegtaasur waan soo maray waddanka dibadiisa qabri waan la soo kulmay insha allah tacaalana australia waa imaan doonaa waxyaabaha ii qorshaysa waxa weeye dowladdan hadda jirtana ay ku fashilantay waxay ballanqaaday in afar sane ay joogtay ee waddanka u hogaamin doonto inuu ku dhaco doorasho hal cod iyo hal hal qof ah wedhex weli marka waxaa ka shaqayn doona kaasar ka mid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dibheshiisiinta iyo dadka wax loo qabto dadka way dhibaataysan yihiin marka insha allah tacaala waxaan rajeynayaa inaan waddanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ee ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal cida iyo hal qof ah insha allah marka halkudhigaagu waa cadaalad iyo nabadayn sida ka muuqato boorarkaaga ammaankii halkuu ka baxay waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aad u liito qorshaha marka ma kuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto in aad marka hore qadarinta siin doonto waddanka sida ammaankiisa dib loogu soo celin lahaa saas waay wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeya ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awood weyn ayay ahaan jireen haddeertaana sida maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaahiliin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan waddanka ee u dhintaa maalin kasto waxaan ka shaqayn doonaa inaan xoogga la saaro ciidankaas in ay noqdaan ciidan mataqaana midaysan oo hela xaqa ay leeyihiin haddii la idhaahdo si waddanka ay uxoreeyaan u xoreeyaan taasoo keeni doonto in waddankana ay ka dhacdo nabad ka dhacdo waxyaabaha daruuriga la samayn karo hadii la idhahdo waxaan la soconaa marka soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waan xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin waxaad ahayd shaqsigii inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqata in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka waddamada deriska gaar ahaan xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doontaa dadka ku dhaqan xeeaab oo labaatan labaatan iyo shan sano ka badan ku noolaa waa dad soomaaliyeed waaye waddankana ku laabtaan ay doonayaan laakiin waddanka maadaama amnigii iyo mataqana dhibaatooyinka weli jiraan kuma soo laaban karaan dowladda insha allah tacaala haddii ay doorto waxyaabaha ka shaqan doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida qaxootiga oo muddada badan ku noola xeeaha qaxootiga inay kusoo laabtaan guryahooda waddankooda ay qayb ka qaataan dhisidda waddanka insha allah waa tahay mudane murashax madaxweyne dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama doorashada la sheegay in xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtember madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma ku muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco wala aniga waxaan filayna rajeynanay in doorashada sidii loogu talagalay bishan sebtember dhacdo laga dhartaan waxaan rajeynaynaa haddii laga yihahdo inay kadib dib ugu dhicin octoober dhammaadkeeda xildhibaanada cusub oo lasoo dooran doono iyagana waxaan ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku dheer tahay qof aqoontiisa iyo iyo mataqaana xilkasnimadiisa lagu soo doorto duuliala sanadkan waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu marka xulafo yaad la leedahay mase keliga ayaa taagan aniga wallahi jirta aniga qof aan la beecsana ma jirto soomaali ayaa dooran doonto soomaali ayaan mataqaana ka sugayaa inay doortaan musharaxiinta kalena waa saaxiibo aan wada nahay laakiin insha allah tacaala aniga waxaan rajeynayaa in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn maxaad uga baaqaysaa marka dadka ku dhegeysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia marka hore waxaan dheer u sheegi lahaa in insha allah tacaala hadeertaan aniga oo musharax ah aan rajeynaya haddii la yidhahdo inaan soo booqan doono waxaan iyagana ka codsan laha ka codsan lahaa inay niyadda ay mataqaana dhistaan waddanka haddii la yidhaahdo nabad iyo bashbash iyo barwaaqo ayo ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii la doortana waxaan uba ugu baaqayaa in waddanka uu nabad noqodo haddii la yidhahdo mudane maxamed cali america waxaa tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyay dalka kenya waxna aad si rasmi ah ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya bal warbixin kooban naga sii siday kuugu dhalatay in hogaanka dalka aad isu soo taagto maafo waa mahadsan tahay waan islaamaya adiga iyo jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka australia markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaasifinimada aan tegay waxaan bilaabay safar aan waddan gudihiisa ku marayay oo socdaalka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin waxyaabaha daruuriga loo baahan yahay xagga amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxaa igu dhalatay inaan soo taago xilka madaxweynimada soomaaliya maxaa marka kuu qorshaysan maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka marka kalsooni intaa la eg baad qabta adigu wallahi baapo saashay taasur waan soo maray waddanka dibadiisa qabrig waan la soo kulmay insha allah tacaalana australia waa imaan doonaa Eh, waxyaabaha ii qosota waxa weeye dowladdan hadda jirtana ay ku fashalatay waxay ballan qaaday in afar sane ay joogtay ee waddanka u hogaamin doonto inuu ku dhaco eh, doorasho hal cod iyo hal hal qof ah ee wedhex weli marka eh, waxaa ka shaqayn doonta taasa ka mid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dib heshiisiinta iyo dadka wax loo qabto dadka way dhibaataysan yihiin marka insha allah tacaala waxaan rajaynayaa inaan waddanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ee ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal codda ay hal qof ah insha allah marka halkudhigaagu waa n cadaalad iyo nabadayn n sida ka muuqato boorarkaaga n ammaankii halkuu ka baxay Eh, waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aad u liito n qorshaha marka eh, ma kuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto n in aad marka hore qadarinta siin doonto n waddanka sidii ammaankiisi dib loogu soo celin lahaa saas waay wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeya ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed een, waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awood weyn ayay ahaan jireen hadeertaana sida maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaar helin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan waddanka ee u dhintaa maalin kasto waxaan ka shaqayn doonaa inaan xoogga la saaro ciidankaas in ay noqdaan ciidan mataqaana midaysan oo hela xaqa ay leeyihiin haddii la idhaahdo si waddanka ay u xoreeyaan u xoreeyaan een, taasoo keeni doonto in waddankana ay ka dhacdo een, nabad ka dhacdo uu waxyaabaha daruuriga la samayn karo haddii la idhaahdo waxaan la soconaa marka n soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waana xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin n waxaad ahayd n shaqsigii inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqata in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka n waddamada deriska gaar ahaan n xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doonta dadka ku dhaqan xeeaha dhaab oo labaatan labaatan iyo shan sano ka badan ku noolaa eh, waa dad soomaaliyeed waaye waddankana ku laabtaan ay doonayaan laakiin een, waddanka maadaama amniga iyo mataqana dhibaatooyinka weli jiraan kuma soo laaban karaan een, dowladda insha allah tacaala haddii ay doorto waxyaabaha ka shaqan doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida ah, qaxootiga ah oo muddada badan ku noolaa xeeaha qaxootiga inay ku soo laabtaan guryahooda waddankooda ay qayb ka qaataan dhisidda waddanka insha allah waa tahay mudane n murashax madaxweyne n dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama n doorashada la sheegay in n xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtember madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma kuu muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco wallahi anaga waxaan filaynay oo rajeynaynay in doorashada sidii loogu talagalay ee bishan dha sebtembar dhacdo laakiin dartan een, waxaan rajeynaynaa haddii ilahay yidhahdo inay ka dib dib ugu dhicin oktoobar een, een, dhammaadkeeda een, xildhibaanada cusub oo lasoo dooran doono iyagana waxaan ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku dheer tahay qof aqoontiisa iyo iyo mataqaana een, een, een, xilkasnimadiisa lagu soo doorto haddii ilahay yidhahdo sanadkan Eh, waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu marka xulafo yaad la leedahay mise keliga ayaa taagan aniga wallahi had jirta aniga qof aan la beecsanaha ma jirto Een, soomaali ayaan i dooran doonto soomaali ayaan mataqaana ka sugayaa inay doortaan Een, een, musharaxiinta kalena een, waa saaxiibo aan wadanahay Een, laakiin insha allah tacaala aniga waxaan rajeynayaa in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa marka een, dadka ku dhegaysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaalada soomaaliyeed ee reer australia marka hore waxaan dheer u sheegi lahaa een, in insha allah tacaala ee hadeertaan aniga oo musharax ah aan rajeynaya hadduu ilaah yidhahdo inaan soo booqan doono Een, waxaan iyagana ka codsan lahay ka codsan lahaa inay niyadda ay mataqaana ee, dhistaan waddanka hadduu ilaah yidhahdo nabad iyo basbash iyo barwaaqo ayo ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii lii doortana waxaan uba- ugu baaqayaa in waddanka uu nabad noqon doono hadduu ilaah yidhahdo Een, mudane maxamed cali america een, waxaa tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyay dalka kenya ee, waxna aad si rasmi ah ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya Een, bal warbixin kooban naga sii een, siday kuugu dhalatay in hogaanka dalka aad isu soo taagto maafo waa mahadsan tahay ee, waan islaamaya adiga iyo een, jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan eh, waddanka australia Een, markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaarsifinimada aan tegay eh, waxaan bilaabay safar aan waddan gudihiis ku marayay oo sodaalka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin waxyaabaha daruuri loo baahan yahay xagga amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxay u dhalatay inaan kusoo taago xilka madaxweynimada soomaaliya maxaa marka kuu qorshaysan maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka marka kalsooni intee la eg baad qabta adigu wallahi bafo saashaitaasur waan soo maray waddanka dibadiisa qobligi waan la soo kulmay insha allah tacaalana australia waa imaan doonaa waxyaabaha ii qorshaysa waxa weeye dowladdan hadda jirtana ay ku fashilantay waxay ballan qaaday in afar sane ay joogtay ee waddanka u hogaamin doonto inuu ku dhaco doorasho hal cod iyo hal hal qof ah weedhex weli marka waxaa ka shaqayn doona taasa ka mid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dib heshiisiinta iyo dadka wax loo qabto dadka way dhibaataysan yihiin marka insha allah tacaala waxaan rajeynayaa inaan waddanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ee ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal cida iyo hal qof ah insha allah marka halkudhigaagu waa cadaalad iyo nabadayn sida ka muuqato boorarkaaga ammaankii halkuu ka baxay waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aad u liito qorshaha marka makuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto in aad marka hore qadarinta siin doonto waddanka sidai ammaankiisa dib loogu soo celin lahaa saas waaye wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeya ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awood weyn ayay ahaan jireen hadeertaana sida maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaahilin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan waddanka ee u dhintaa maalin kasto waxaan ka shaqan doonaa inaan xoogga la saaro ciidankaas in ay noqdaan ciidan mataqaana midaysan oo helo xaqa ay leeyihiin haddii la idhaahdo si waddanka ay uxoreeyaan u xoreeyaan taasoo keeni doonto in waddankana ay ka dhacdo nabad ka dhacdo waxyaabaha daruuriga la samayn karo hadii la idhahdo waxaan la soconaa marka soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waana xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin waxaad ahayd shaqsigii inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqataa in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka waddamada deriska gaar ahaan xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doontaa laab oo labaatan labaatan iyo shan sano ka badan ku noolaa waa dad soomaaliyeed waaye waddankana ku laabtaan ay doonayaan laakiin waddanka maadaama amnigii iyo mataqana dhibaatooyinka weli jiraan kuma soo laaban karaan dowladda insha allah tacaala haddii ay doorto waxyaabaha ka shaqan doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida qaxootiga oo muddada badan ku noola xeeraha qaxootiga inay kusoo laabtaan guryahooda waddankooda ay qayb ka qaataan dhisidda waddanka insha allah waa tahay mudane murashax madaxweyne dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama doorashada la sheegay in xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtembar madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma ku muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco wala aniga waxaan filayn rajeynanay in doorashada sidii loogu talagalay bishan sebtembar dhacdo laga dhartaan waxaan rajeynayna haddii ilahi yidhahdo inay kadib dib ugu dhicin octoobar dhammaadkeeda xildhibaanada cusub oo lasoo dooran doono iyagana waxaan ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku dheer tahay qof aqoontiisa iyo iyo mataqaana xilkasanimadiisa lagu soo doorto duulayada sanadkan waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu marka xulafo yaad la leedahay mise keliga ayaa taagan aniga wallahi jirta aniga qof aan la beecsanaha ma jirto soomaali ayaa dooran doonto soomaali ayaan mataqaana ka sugaya inay doortaan musharaxiinta kalena waa saaxiibo aan wadanahay laakiin insha allah tacaala aniga waxaan rajeynayaa in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn maxaad uga baaqaysaa marka dadka ku dhegeysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia marka hore waxaan dheer u sheegi lahaa in insha allah tacaala hadeertaan aniga oo musharax ah aan rajeynaya haddii la yidhahdo inaan soo booqan doono waxaan iyagana ka codsan laha ka codsan lahaa inay niyadda ay mataqaana dhistaan waddanka haddii la yidhaahdo nabad iyo bashbash iyo barwaaqo ayo ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii la doortana waxaan uba ugu baaqayaa in waddanka uu nabad noqodo haddii la yidhahdo mudane maxamed cali america waxaa tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyay dalka kenya waxna aad si rasmiha ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya bal warbixin kooban naga sii siday kuugu dhalatay in hogaanka dalka aad isu soo taagto bafo waa mahadsan tahay waan islaamaya adiga iyo jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka australia markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaasifinimada aan tegay waxaan bilaabay safar aan waddan gudihiis ku marayay oo sodaalka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin waxyaabaha darooda loo baahan yahay xagga ha ahaada amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxaa igu dhalatay inaan soo taago xilka madaxweynimada soomaaliya maxaa marka kuu qorshaysan maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka marka kalsooni intee la eg baad qabta adigu wallahi bafo saashay taasur waan soo maray waddanka dibadiisa qablig waan la soo kulmay insha allah tacaalana australia waa imaan doonaa waxyaabaha ii qorsata waxa weeye dowladdan hadda jirtana ay ku fashalatay waxay ballan qaaday in afar sane ay joogtay ee waddanka u hogaamin doonto inuu ku dhaco doorasho hal cod iyo hal hal qof ah wedhexweli marka waxaa ka shaqayn doona taasa ka mid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dibheshiisiinta iyo dadka wax loo qabto dadka way dhibaataysan yihiin marka insha alla tacaala waxaan rajeynayaa inaa waddanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ee ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal cod iyo hal qof ah insha allah marka halkudhigaagu waa cadaalad iyo nabadayn sida ka muuqato boorarkaaga ammaankii halkuu ka baxay waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aad u liito qorshaha marka makuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto in aad marka hore qadarinta siin doonto waddanka sida ammaankiisa dib loogu soo celin lahaa saas waay wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeya ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awoodda wan ayay ahaan jireen hadeertaana sida maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaahiliin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan waddanka ee u dhintaa maalin kasto waxaan ka shaqayn doonaa inaan xoogga la saaro ciidankaas in ay noqdaan ciidan mataqaana midaysan oo hela xaqa ay leeyihiin haddii la idhaahdo si waddanka ay uxoreeyaan u xoreeyaan taasoo keeni doonto in waddankana ay ka dhacdo nabad ka dhacdo
waxaan la soconaa marka soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waan xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin waxaad ahayd shakhsigii inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqata in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka waddamada deriska gaar ahaan xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doonta
oo labaatan iyo shan sano ka badan ku noolaa waa dad soomaaliyeed waaye waddankana ku laabtaan ay doonayaan laakiin waddanka maadaama amniga iyo mataqana dhibaatooyinka weli jiraan kuma soo laaban karaan dowladda insha allah tacaala haddii ay doorto waxyaabaha ka shaqan doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida qaxootiga oo muddada badan ku noolaa xeeraha qaxootiga inay kusoo laabtaan guryahooda waddankooda ay qayb ka qaataan dhisidda waddanka insha allah waa tahay mudane murashax madaxweyne dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama doorashada la sheegay in xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtember madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma kuu muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco wala anaga waxaan filayna rajeynanay in doorashada sidii loogu talagalay bishan sebtember dhacdo laakiin dartan waxaan rajeynayna haddii ilaha yidhahdo inay kadib dib ugu dhicin octoobar dhammaadkeeda xildhibaanada cusub oo lasoo dooran doono iyagana waxaan ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku dheer tahay qof aqoontiisa iyo iyo mataqaana xilkasanimadiisa lagu soo doorto duulada sanadkan waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu marka xulafo yaad la leedahay mase keliga ayaa taagan aniga wallahi hadirta aniga qof aan la beecsanaha ma jirto soomaali ayaa dooran doonto soomaali ayaan mataqaana ka sugaya inay doortaan musharaxiinta kalena waa saaxibo aan wadanahay laakiin insha allah tacaala aniga waxaan rajeynaya in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa marka dadka ku dhegeysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia marka hore waxaan dheer u sheegi lahaa in insha allah tacaala hadeertaan aniga oo musharax ah aan rajeynaya hadduu ilaa yidhahdo inaan soo booqan doono waxaan iyagana ka codsan laha ka codsan lahaa inay niyadda ay mataqaana dhistaan waddanka hadduu ilaa yidhaahdo nabad iyo bashbash iyo barwaaqo ayo ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii la doortana waxaan ugu baaqayaa in waddanka uu nabad noqon doono adduunyada mudane maxamed cali america waxaad tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyay dalka kenya waxna aad si rasmi ah ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya bal warbixin kooban naga sii siday kuugu dhalatay in hogaanka dalka aad isu soo taagto afo waa mahadsan tahay raislaamaya adiga iyo jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka australia markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaansifinimada aan tegay waxaan bilaabay safar aan wadan gudihiisa ku marayay oo sodaalka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin waxyaabaha darooda loo baahan yahay xagga amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxay u dhalatay inaan kusoo taago xilka madaxweynimada soomaaliya maxaa marka kuu qorshaysan maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka marka kalsooni intaa la eg baad qabta adigu wallahi bafo saasheegtaasur waan soo maray waddanka dibadiisa qobdig waan la soo kulmay insha allah tacaalana australia waa imaan doonaa waxyaabaha ii qosata waxa weeye dowladdan hadda jirtana ay ku fashilantay waxay ballan qaaday in afar sane ay joogtay ee waddanka u hogaamin doonto inuu ku dhaco doorasho hal cod iyo hal hal qof ah wedhex weli marka waxaa ka shaqayn doonta afar ka mid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dib heshiisiinta iyo dadka wax loo qabto dadka way dhibaataysan yihiin marka insha allah tacaala waxaan rajeynayaa inaan waddanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ee ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal cida iyo hal qof ah insha allah marka halkudhigaagu waa cadaalad iyo nabadeyn sida ka muuqato boorarkaaga ammaankii halkuu ka baxay waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aad u liito qorshaha marka makuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto in aad marka hore qadarinta siin doonto waddanka sidii ammaankiisi dib loogu soo celin lahaa saas waay wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeya ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awood weyn ayay ahaan jireen hadeertaana sida maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaahilin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan waddanka ee u dhintaa maalin kasto waxaan ka shaqayn doonaa inaan xoogga la saaro ciidankaas in ay noqdaan ciidan mataqaana midaysan oo hela xaqa ay leeyihiin haddii la idhaahdo si waddanka ay uxoreeyaan u xoreeyaan taasoo keeni doonto in waddankana ay ka dhacdo nabad ka dhacdo
waxaan la soconaa marka soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waan xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin waxaad ahayd shaqsigii inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqata in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka waddamada deriska gaar ahaan xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doontaa dab oo labaatan labaatan iyo shan sano ka badan ku noolaa waa dad soomaaliyeed waaye waddanka inay ku laabtaan ay doonayaan laakiin waddanka maadaama amnigii iyo mataqana dhibaatooyinka weli jiraan kuma soo laaban karaan dowladda insha allah tacaala haddii ay doorto waxyaabaha ka shaqan doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida qaxootiga oo muddada badan ku noolaa xeeraha qaxootiga inay kusoo laabtaan guryahooda waddankooda ay qayb ka qaataan dhisidda waddanka insha allah waa tahay mudane murashax madaxweyne dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama doorashada la sheegay in xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtembar madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma ku muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco wallahi aniga waxaan filayn u rajeynaynay in doorashada sidii loogu talagalay bishan sebtembar dhacdo laga dhirtaan waxaan rajeynayna hadduu ilaha yidhahdo inay ka dib dib ugu dhicin octoobar dhammaadkeeda xildhibaanada cusub oo lasoo dooran doono iyagana waxaan ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku dheer tahay qof aqoontiisa iyo iyo mataqaana xilkasnimadiisa lagu soo doorto duulada sanadkan waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu markaa xulafo yaad la leedahay mase keliga ayaa taagan aniga wallahi hadirta aniga qof aan la beecsanaha ma jirto soomaali ayaan dooran doonto soomaali ayaan mataqaana ka sugaya inay doortaan musharaxiinta kalena waa saaxiibo aan wadanahay laakiin insha alla tacaala aniga waxaan rajeynayaa in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn maxaad uga baaqaysaa marka dadka ku dhegeysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia marka hore waxaan dhi u sheegi lahaa in insha alla tacaala hadeertaan aniga oo musharax ah waxaan rajeynaya hadduu ilaa yidhahdo inaan soo booqan doono waxaan iyagana ka codsan laha ka codsan lahaa inay niyadda ay mataqaana dhisaan waddanka hadduu ilaa yidhahdo nabad iyo basbash iyo barwaaqo ayo ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii lii doortana waxaan uba ugu baaqayaa in waddanka nabad noqodo adduunyada mudane maxamed cali america waxaad tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyay dalka kenya waxna aad si rasmi a ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya bal warbixin kooban naga sii siday kuugu dhalatay in hogaanka dalkaad isu soo taagto maafo waa mahadsan tahay ra-isul amia adiga iyo jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka australia markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaasifinimada aan tegay waxaan bilaabay safar aan waddan gudihiisa ku marayay oo sodaalka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin waxyaabaha darooda loo baahan yahay xagga ha ahaada amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxaa igu dhalatay inaan kusoo taago xilka madaxweynimada soomaaliya maxaa marka kuu qorshaysan maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka marka kalsooni intee la eg baad qabta adigu waan soo maray wadanka dibadiisa qobdi waan lasoo kulmay insha alla tacaalana australia waa imaan doonaa waxyaabaha ii qorsata waxa weye dowladdan hadda jirtana ay ku fashilantay waxay ballan qaaday in afar sane ay joogtay ee waddanka u hogaamin doonto inuu ku dhaco doorasho hal cod iyo hal hal qof ah wedhex weday marka waxaa ka shaqayn doonta afar ka mid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dibheshiisiinta iyo dadka wax loo qabto dadka way dhibaataysan yihiin marka insha alla tacaala waxaan rajeynayaa inaa waddanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ee ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal cod iyo hal qofa insha allah marka halkudhigaagu waa cadaalad iyo nabadayn sida ka muuqato boorarkaaga ammaankii halkuu ka baxay waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aada u liito qorshaha marka ma kuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto in aad marka hore qadarinta siin doonto waddanka sida ammaankiisa dib loogu soo celin lahaa saas waay wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeya ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awood weyn ayay ahaan jireen hadeertaana sida maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaahiliin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan waddanka ee waddanka maalin kasto waxaan ka shaqan doonaa inaan xoogga la saaro ciidankaas in ay noqdaan ciidan mataqaana midaysan oo hela xaqa ay leeyihiin haddii la yidhaahdo si waddanka ay uxoreeyaan u xoreeyaan taasoo keeni doonto in waddankana ay ka dhacdo nabad ka dhacdo
waxaan la soconaa marka soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waana xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin waxaad ahayd shaqsigii inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqata in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka wadamada deriska gaar ahaan xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doonta
oo labaatan iyo shan sano ka badan ku noolaa waa dad soomaaliyeed waaye waddankana ku laabtaan ay doonayaan laakiin waddanka maadaama amniga iyo mataqana dhibaatooyinka weli jiraan kuma soo laaban karaan dowladda insha allah tacaala haddii ay doorto waxyaabaha ka shaqan doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida qaxootiga oo muddada badan ku noolaa xeelaha qaxootiga inay ku soo laabtaan guryahooda waddankooda ay qayb ka qaataan dhisidda waddanka insha allah waa tahay mudane murashax madaxweyne dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama doorashada la sheegay in xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtembar madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma ku muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco wala aniga waxaan filayna rajeynanay in doorashada sidii loogu talagalay bishan sebtembar dhacdo laakiin deertaan waxaan rajeynaynaa haddii la yidhahdo inay ka dib dib ugu dhicin octoobar dhammaadkeeda xildhibaanada cusub oo lasoo dooran doono iyagana waxaan ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku dheer tahay qof aqoontiisa iyo iyo mataqaana xilkasanimadiisa lagu soo doorto duuleeda sanadkan waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu marka xulafo yaad la leedahay mase keliga ayaa taagan aniga wallahi hadirta aniga qof aan la beecsanaha ma jirto soomaali ayaan i dooran doonto soomaali ayaan mataqaana ka sugayaa inay doortaan musharaxiinta kalena waa saaxiib waan wadanahay laakiin insha alla tacaala aniga waxaan rajeynayaa in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn maxaad uga baaqaysaa marka dadka ku dhegeysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia marka hore waxaan dheer u sheegi lahaa in insha alla tacaala hadeertaan aniga oo musharax ah aan rajeynaya haddii la yidhahdo inaan soo booqan doono waxaan iyagana ka codsan laha ka codsan lahaa inay niyadda ay mataqaana dhistaan waddanka haddii la yidhaahdo nabad iyo bashbash iyo barwaaqo ayo ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii la doortana waxaan uba ugu baaqayaa in wadanka uu nabad noqon doono dunida mudane maxamed cali america waxaa tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyey dalka kenya ee, waxna aad si rasmiga ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya Een, bal warbixin kooban naga sii een, siday kuugu dhalatay in hogaanka dalka aad isu soo taagto maafo waa mahadsan tahay eh, ra-iisul amir adiga iyo jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan eh, wadanka australia Eh, markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaasifinimada aan tegay eh, waxaan bilaabay safar aan wadan gudihiis ku marayay oo socdaalka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin eh, waxyaabaha darurida loo baahan yahay xagga ha ahaada amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxaa igu dhalatay inaan soo taago xilka madaxweynimada soomaaliya Een, maxaa marka kuu qorshaysan een, maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka een, marka kalsooni intaa la eg baad qabta adigu wallahi bafo saashay taasuna waan soo maray wadanka dibadiisa qobliga waan la soo kulmay insha allah tacaalana een, australia waa imaan doonaa Eh, waxyaabaha ii qabsata waxa weeye dowladdan hadda jirtana ay ku fashilantay waxay ballan qaaday in afar sane ay joogtay ee wadanka u hogaamin doonto inuu ku dhaco eh, doorasho hal cod iyo hal hal qof ah ee wedhex weli marka eh, waxaa ka shaqayn doonta afar ka mid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dib heshiisiinta iyo dadka wax loo qabto dadka way dhibaataysan yihiin marka insha allah tacaala waxaan rajeynayaa inaan wadanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ee ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal cod iyo hal qof ah insha allah marka halkudhigaagu waa een, eh, cadaalad iyo nabadayn een, sida ka muuqato boorarkaaga een, ammaankii halkuu ka baxay eh, waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aad u liito een, qorshaha marka ma kuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto een, in aad marka hore qadarinta siin doonto een, waddanka sidii ammaankiisi dib loogu soo celin lahaa saas waaye wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeya ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed een, waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awood weyn ayay ahaan jireen haddeertaana sida maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaahilin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan wadanka ee u dhintaa maalin kasto waxaan ka shaqayn doonaa inaan xoogga la saaro ciidankaas in ay noqdaan ciidan mataqaana midaysan oo hela xaqa ay leeyihiin haddii la idhaahdo si wadanka ay u xoreeyaan u xoreeyaan eh, taasoo keeni doonto in wadankana ay ka dhacdo eh, nabad ka dhacdo uu waxyaabaha daruuriga aan la samayn karo haddii la idhaahdo waxaan la soconaa marka een, soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waan xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin Een, waxaad ahayd een, shaqsigii inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqata in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka een, waddamada deriska gaar ahaan een, xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doonta dadka ku dhaqan xeeaha dhalaab oo labaatan labaatan iyo shan sano ka badan ku noolaa eh, waa dad soomaaliyeed waaye wadankan ay ku laabtaan ay doonayaan laakiin en, wadanka maadaama amnigii iyo mataqana dhibaatooyinka ay weli jiraan kuma soo laaban karaan en, dowladda insha allah tacaala haddii ay doorto waxyaabaha ka shaqan doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida qaxootiga oo muddada badan ku noola xeeaha qaxootiga inay kusoo laabtaan guryahooda wadankooda ay qayb ka qaataan dhisidda wadanka insha allah waa tahay mudane een, murashax madaxweyne een, dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama een, doorashada la sheegay in een, xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtembar madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma kuu muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco wallahi aniga waxaan filayna rajeynanay in doorashada sidii loogu talagalay ee bishan dha sebtembar dhacdo laga dhigtaan waxaan rajeynayna haddii laga yidhahdo inay ka dib dib ugu dhicin october een, een, dhammaadkeeda een, xildhibaanada cusub oo lasoo dooran doono iyagana waxaan ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku dheer tahay qof aqoontiisa iyo iyo mataqaana een, een, een, xilkasnimadiisa lagu soo doorto duulada sanadkan Eh, waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu marka xulafo yaad la leedahay mise keliga ayaa taagan aniga wallahi hadda taa aniga qof aan la beecsanaha ma jirto Een, soomaali ayaa i dooran doonto soomaali ayaan mataqaana ka sugaya inay doortaan Een, een, musharaxiinta kalena een, waa saaxiibo aan wadanahay Een, laakiin insha allah tacaala aniga waxaan rajeynayaa in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa marka een, dadka ku dhegaysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaalada soomaaliyeed iyo reer australia marka hore waxaan dhihi u sheegi lahaa een, in insha allah tacaala ee haddeertaan aniga oo musharax ah waxaan rajeynaya haddii la yidhahdo inaan soo booqan doono Een, waxaan iyagana ka codsan lahay ka codsan lahaa inay niyadda ay mataqaana ee dhistaan wadanka haddii la yidhaahdo nabad iyo basbash iyo barwaaqo ay ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii lii doortana waxaan uba ugu baaqayaa in waddanka uu nabad noqon doono duladaan mudane maxamed cali america waxaad tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyay dalka kenya waxna aad si rasmi ah ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya bal warbixin kooban naga sii siday kuugu dhalatay in hogaanka dalka aad isu soo taagto maafo waa mahadsan tahay ra islaamiga adiga iyo jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka australia markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaasifinimada aan tegay waxaan bilaabay safar aan waddan gudihiis ku marayay oo sodaalka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin waxyaabaha darooda loo baahan yahay xagga ha ahaada amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxay u dhalatay inaan kusoo taago xilka madaxweynimada soomaaliya maxaa marka kuu qorshaysan maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka marka kalsooni intee la eg baad qabta adigu wallahi bafo saasheegtaasur waan soo maray waddanka dibadiisa qobdi waan la soo kulmay insha allah tacaalana australia waa imaan doonaa waxyaabaha ii qorsata waxa weeye dowladdan hadda jirtana ay ku fashilantay waxay ballan qaaday in afar sane ay joogtay ee waddanka u hogaamin doonto inuu ku dhaco doorasho hal cod iyo hal hal qof ah weydhex weday marka waxaa ka shaqayn doona taasar ka mid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dibheshiisiinta iyo dadka wax loo qabto dadka way dhibaataysan yihiin marka insha allah tacaala waxaan rajeynayaa inaa waddanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ee ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal codda iyo hal qof ah insha allah marka halkudhigaagu waa cadaalad iyo nabadayn sida ka muuqato boorarkaaga ammaankii halkuu ka baxay waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aad u liito qorshaha marka ma kuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto in aad marka hore qadarinta siin doonto waddanka sida ammaankiisa dib loogu soo celin lahaa saas waay wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeya ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awood weyn ayay ahaan jireen hadeertaana sida maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaahiliin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan waddanka ee u dhintaa maalin kasto waxaan ka shaqayn doonaa inaan xoogga la saaro ciidankaas in ay noqdaan ciidan mataqaana midaysan oo hela xaqa ay leeyihiin haddii la yidhaahdo si waddanka ay uxoreeyaan u xoreeyaan taasoo keeni doonto in waddankana ay ka dhacdo nabad ka dhacdo waxyaabaha daruuriga la samayn karo haddii la yidhahdo waxaan la soconaa marka soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waan xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin waxaad ahayd shaqsigii inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqata in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka waddamada deriska gaar ahaan xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doontaa dadka ku dhaqan xeeradhaab oo labaatan labaatan iyo shan sano ka badan ku noolaa waa dad soomaaliyeed waaye waddankana ku laabtaan ay doonayaan laakiin waddanka maadaama amnigii iyo mataqana dhibaatooyinka weli jiraan kuma soo laaban karaan dowladda insha allah tacaala haddii ay doorto waxyaabaha ka shaqan doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida qaxootiga oo muddada badan ku noolaa xeedaha qaxootiga inay kusoo laabtaan guryahooda waddankooda ay qayb ka qaataan dhisidda waddanka insha allah waa tahay mudane murashax madaxweyne dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama doorashada la sheegay in xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtember madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma ku muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco wala aniga waxaan filaynay rajeynanay in doorashada sidii loogu talagalay bishan sebtember dhacdo laakiin deertaan waxaan rajeynaynaa haddii laa yidhahdo inay ka dib dib ugu dhicin october dhammaadkeeda xildhibaanada cusub oo lasoo dooran doono iyagana waxaan ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku dheer tahay qof aqoontiisa iyo iyo mataqaana xilkasanimadiisa lagu soo doorto duulayada sanadkan waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu marka xulafo yaad la leedahay mase keliga ayaa taagan aniga wallahi jirta aniga qof aan la beecsanaha ma jirto soomaali ayaa dooran doonto soomaali ayaan mataqaana ka sugayaa inay doortaan musharaxiinta kalena waa saaxiibo aan wada nahay laakiin insha allah tacaala aniga waxaan rajeynayaa in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn maxaad uga baaqaysaa marka dadka ku dhegaysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia marka hore waxaan dheer u sheegi lahaa in insha allah tacaala hadeertaan aniga oo musharax ah aan rajeynaya hadduu laa yidhahdo inaan soo booqan doono waxaan iyagana ka codson lahay ka codson lahaa inay niyadda ay mataqaana dhistaan wadanka haddii la yidhaahdo nabad iyo bashbash iyo barwaaqo ayo ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii la doortana waxaan uba ugu baaqayaa in waddanka uu nabad noqon doono haddii la yidhahdo mudane maxamed cali america waxaa tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyay dalka kenya waxna aad si rasmi ah ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya bal warbixin kooban naga sii siday kuugu dhalatay in hogaanka dalka aad isu soo taagto maafo waa mahadsan tahay raislaamiga adiga iyo jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka australia markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaasifinimada aan tegay waxaan bilaabay safar aan waddan gudihiisa ku marayay oo sodaalka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin waxyaabaha daruuri loo baahan yahay xagga ha ahaada amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxaa igu dhalatay inaan kusoo taago xilka madaxweynimada soomaaliya maxaa marka kuu qorshaysan maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka marka kalsooni intaa la eg baad qabta adigu wallahi bafo saashaitaasuna waan soo maray waddanka dibadiisa qobliga waan la soo kulmay insha allah tacaalana australia waa imaan doonaa waxyaabaha ii qorsata waxa weeye dowladdan hadda jirtana ay ku fashilantay waxay ballan qaaday in afar sane ay joogtay ee waddanka u hogaamin doonto inuu ka dhaco doorasho hal cod iyo hal hal qof ah wedhex weli marka waxaa ka shaqayn doona taasa ka mid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dib heshiisiinta iyo dadka wax loo qabto dadka way dhibaataysan yihiin marka insha allah tacaala waxaan rajeynayaa inaan waddanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ee ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal codda ay hal qof ah insha allah marka halkudhigaagu waa cadaalad iyo nabadayn sida ka muuqato boorarkaaga ammaankii halkuu ka baxay waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aad u liito qorshaha marka ma kuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto in aad marka hore qadarinta siin doonto waddanka sidai ammaankiisa dib loogu soo celin lahaa saas waay wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeya ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awood weyn ayay ahaan jireen haddeertaana sida maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaahilin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan waddanka ee u dhintaa maalin kasto waxaan ka shaqan doonaa inaan xoogga la saaro ciidankaas in ay noqdaan ciidan mataqaana midaysan oo hela xaqa ay leeyihiin haddii la yidhaahdo si waddanka ay uxoreeyaan u xoreeyaan taasoo keeni doonto in waddankana ay ka dhacdo nabad ka dhacdo waxyaabaha daruuriga la samayn kara hadii waxaan la soconaa marka soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waana xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin waxaad ahayd shaqsigii inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqata in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka waddamada deriska gaar ahaan xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doontaa dhadhaab oo labaatan iyo shan sano ka badan ku noolaa waa dad soomaaliyeed waaye waddanka inay ku laabtaan ay doonayaan laakiin waddanka maadaama amniga iyo mataqana dhibaatooyinka weli jiraan kuma soo laaban karaan dowladda insha allah tacaala haddii ay doorto waxyaabaha ka shaqan doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida qaxootiga oo muddada badan ku noolaa xeelaha qaxootiga inay ku soo laabtaan guryahooda waddankooda ay qayb ka qaataan dhisidda waddanka insha allah waa tahay mudane murashax madaxweyne dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama doorashada la sheegay in xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtember madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma kuu muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco walahi aniga waxaan filayn u rajeynaynay in doorashada sidii loogu talagalay bishan sebtember dhacdo laga dhartaan waxaan rajeynaynaa haddii la yidhahdo inay ka dib dib ugu dhicin octoobar dhammaadkeeda xildhibaanada cusub oo lasoo dooran doono iyagana waxaan ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku dheer tahay qof aqoontiisa iyo iyo mataqaana xilkasatamadiisa lagu soo doorto duulada sanadkan waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu marka xulafo yaad la leedahay mase keliga ayaa taagan aniga wallahi hadirta aniga qof aan la beecsanaha ma jirto soomaali ayaan dooran doonto soomaali ayaan mataqaana ka sugayaa inay doortaan musharaxiinta kalena waa saaxiibo aan wadanahay laakiin insha allah tacaala aniga waxaan rajeynayaa in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa marka dadka ku dhegeysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaaliyadda soomaaliyeed ee reer ee australia marka hore waxaan dhihi u sheegi lahaa in insha allah tacaala hadeertaan anigoo musharax ah aan rajeenaya ya- adduunyaha yidhahdo inaan soo booqan doono waxaan iyagana ka codsan lahay ka codsan lahaa inay niyadda ay mataqaana ee, dhistaan wadanka adduunyaha yidhahdo nabadii basbash iyo barwaaqo ayo ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii lii doortana waxaan uba- ugu baaqayaa in wadanka uu nabad noqon doono adduunyaha Een, mudane maxamed cali america een, waxaad tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyay dalka kenya ee, waxna aad si rasmi ah ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya Een, bal warbixin kooban naga sii een, siday kuugu dhalatay in hogaanka dalka aad isu soo taagto maafo waa mahadsan tahay aan islaamaya adiga iyo jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan eh, wadanka australia Een, markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaarsifinimada aan tegay eh, waxaan bilaabay safar aan wadan gudihiisa ku marayay oo sadaaka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin een, waxyaabaha daruuri loo baahan yahay xagga ha ahaada amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxay u dhalatay inaan kusoo taago xilka madaxweynimada soomaaliya Een, maxaa marka kuu qorshaysan een, maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka een, marka kalsooni intee la eg baad qabta adigu wallahi bafo saashay taasur waan soo maray wadanka dibadiisa qabli waan la soo kulmay insha allah tacaalana een, australia waa imaan doonaa Ee, waxyaabaha ii qosota waxa weeye dowladdan hadda jirtana ay ku fashilantay waxay ballan qaaday in afar sane ay joogtay ee wadanka u hogaamin doonto inuu ku dhaco ee, doorasho hal cod iyo hal hal qof ah ee weydhex weli marka ee, waxaa ka shaqayn doona taasa ka mid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dib heshiisiinta iyo dadka wax loo qabto dadka way dhibaataysan yihiin marka insha allah tacaala waxaan rajeynayaa inaan wadanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ee ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal cod ah, iyo hal qof ah insha allah marka halkudhigaagu waa een, cadaalad iyo nabadayn een, sida ka muuqato boorarkaaga een, ammaankii halkuu ka baxay ee, waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aad u liito een, qorshaha marka eh, ma kuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto een, in aad marka hore qadarinta siin doonto een, waddanka sidii ammaankiisi dib loogu soo celin lahaa saas waaye wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeya ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed een, waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awood weyn ayay ahaan jireen hadeertaana sida maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaahiliin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan wadanka ee u dhintaa maalin kasto waxaan ka shaqayn doonaa inaan xoogga la saaro ciidankaas in ay noqdaan ciidan mataqaana midaysan oo hela xaqa ay leeyihiin haddii la yidhaahdo si wadanka ay u xoreeyaan u xoreeyaan een, taasoo keeni doonto in wadankana ay ka dhacdo een, nabad ka dhacdo uu waxyaabaha daruuriga la samayn karo haddii la yidhahdo waxaan la soconaa marka een, soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waana xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin Een, waxaad ahayd een, shaqsigii inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqata in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka een, waddamada deriska gaar ahaan een, xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doontaa dadka ku dhaqan een, xeryaha laab oo labaatan labaatan iyo shan sano ka badan ku noolaa ee, waa dad soomaaliyeed waaye wadankan ay ku laabtaan ay doonayaan laakiin een, wadanka maadaama amnigii iyo mataqana dhibaatooyinka weli jiraan kuma soo laaban karaan een, dowladda insha allah tacaala haddii ay doorto waxyaabaha ka shaqan doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida ah, qaxootiga ah oo muddada badan ku noola xeryaha qaxootiga inay kusoo laabtaan guryahooda wadankooda ay qayb ka qaataan dhisidda wadanka insha allah waa tahay mudane een, murashax madaxweyne een, dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama een, doorashada la sheegay in een, xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtember madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma kuu muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco wala aniga waxaan filaynay rajeynayay in doorashada sidii loogu talagalay ee, bishan dha- sebtembar dhacdo laga dhartaan waxaan rajeynaynaa haddii ilaahay yidhaahdo inay kadib dib ugu dhicin october een, een, dhammaadkeeda een, xildhibaanada cusub oo lasoo dooran doono iyagana waxaan ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku dheer tahay qof aqoontiisa iyo iyo mataqaana een, een, een, xilkasnimadiisa lagu soo doorto duulayla sanadkan Eh, waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu markaa xulafo yaad la leedahay mise keliga ayaa taagan aniga wallahi hadda taa aniga qof aan la beecsanaha ma jirto Een, soomaali ayaan dooran doonto soomaali ayaan mataqaana ka sugayaa inay doortaan Een, een, musharaxiinta kalena een, waa saaxiibo aan wada nahay Een, laakiin insha allah tacaala aniga waxaan rajeynayaa in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa marka dadka ku dhegaysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaaliyada soomaaliyeed ee reer australia marka hore waxaan dheer u sheegi lahaa in insha allah tacaala hadeertaan aniga oo musharax ah aan rajeynaya hadduu ilaa yidhahdo inaan soo booqan doono waxaan iyagana ka codsan laha ka codsan lahaa inay niyadda ay mataqaana dhistaan wadanka hadduu ilaa yidhahdo nabad iyo basbash iyo barwaaqo ayo ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii lii doortana waxaan uba ugu baaqayaa in waddanka uu nabad naqdo hadduu ilaa yidhahdo mudane maxamed cali america waxaa tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyay dalka kenya waxna aad si rasmi ah ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya bal warbixin kooban naga sii siday kuugu dhalatay in hogaanka dalka aad isu soo taagto maafo waa mahadsan tahay raislaamay adiga iyo jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka australia markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaasifinimada aan tegay waxaan bilaabay safar aan waddan gudihiis ku marayay oo socdaalka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin waxyaabaha darurada loo baahan yahay xagga ha ahaada amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxaa igu dhalatay inaan kusoo taago xilka madaxweynimada soomaaliya maxaa marka kuu qorshaysan maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka marka kalsooni intaa la eg baad qabta adigu
waan soo maray wadanka dibadiisa qobligi waan la soo kulmay insha allah tacaalana australia waa imaan doonaa waxyaabaha ii qorsata waxa weye dowladdan hadda jirtana ay ku fashalantay waxay ballan qaaday in afar sane ay joogtay ee waddanka u hogaamin doonto inuu ka dhaco doorasho hal cod iyo hal hal qof ah eewedhex weli marka waxaa ka shaqayn doona taasa ka mid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dib heshiisiinta iyo dadka wax loo qabto dadka way dhibaataysan yihiin marka insha allah tacaala waxaan rajeynayaa inaan waddanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ee ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal codda ay hal qofa insha allah marka halkudhigaagu waa cadaalad iyo nabadayn sida ka muuqato boorarkaaga ammaankii halkuu ka baxay waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aad u liito qorshaha marka ma kuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto in aad marka hore qadarinta siin doonto waddanka sidai ammaankiisa dib loogu soo celin lahaa saas waay wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeya ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awood weyn ayay ahaan jireen hadeertaana sida maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaahilin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan waddanka ee waddanka maalin kasto waxaan ka shaqan doonaa inaan xoogga la saaro ciidankaas in ay noqdaan ciidan mataqaana midaysan oo hela xaqa ay leeyihiin haddii la idhaahdo si waddanka ay uxoreeyaan u xoreeyaan taasoo keeni doonto in waddankana ay ka dhacdo nabad ka dhacdo
waxaan la soconaa marka soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waana xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin waxaad ahayd shaqsigii inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqata in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka waddamada deriska gaar ahaan xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doonta
oo labaatan iyo shan sano ka badan ku noolaa waa dad soomaaliyeed waaye waddankana ku habtaan ay doonayaan laakiin waddanka maadaama amniga iyo mataqana dhibaatooyinka weli jiraan kuma soo laaban karaan dowladda insha allah tacala haddii ay doorto waxyaabaha ka shaqan doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida qaxootiga oo muddada badan ku noolaa xeelaha qaxootiga inay ku soo laabtaan guryahooda waddankooda ay qayb ka qaataan dhisidda waddanka insha allah waa tahay mudane murashax madaxweyne dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama doorashada la sheegay in xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtembar madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma kuu muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco wala aniga waxaan filaynay u rajeynanay in doorashada sidii loogu talagalay bishan sebtembar dhacdo laakiin dartan waxaan rajeynaynaa hadduu ilaha yidhahdo inay ka dib dib ugu dhicin octoobar dhammaadkeeda xildhibaanada cusub oo lasoo dooran doono iyagana waxaan ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku dheer tahay qof aqoontiisa iyo iyo mataqaana xilkasanimadiisa lagu soo doorto duulada sanadkan waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu marka xulafo yaad la leedahay mase keliga ayaa taagan aniga wallahi jirta aniga qof aan la beecsanaha ma jirto soomaali ayaa dooran doonto soomaali ayaan mataqaana ka sugaya inay doortaan musharaxiinta kalena waa saaxiib waan wadanahay laakiin insha allah tacaala aniga waxaan rajeynayaa in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn maxaad ugu baaqaysaa marka dadka ku dhegaysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia marka hore waxaan dheer u sheegi lahaa in insha allah tacaala hadeertaan aniga oo musharax ah aan rajeynaya adduunaa yidhahdo inaan soo booqan doono waxaan iyagana ka codsan lahay ka codsan lahaa inay niyadda ay mataqaana dhistaan wadanka adduunaa yidhaahdo nabad iyo basbash iyo barwaaqo ayo ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii lii doortana waxaan uba ugu baaqayaa in wadanka uu nabad noqon doono adduunaa yidhahdo mudane maxamed cali america waxaad tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyay dalka kenya waxna aad si rasmi ah ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya bal warbixin kooban naga sii siday kuugu dhalatay in hogaanka dalka aad isu soo taagto maafo waa mahadsan tahay waan islaamaya adiga iyo jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan wadanka australia markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaarsifinimada aan tegay waxaan bilaabay safar aan wadan gudihiis ku marayay oo sadaaka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin waxyaabaha daruuri loo baahan yahay xagga ha ahaada amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxay u dhalatay inaan kusoo taago xilka madaxweynimada soomaaliya maxaa marka kuu qorshaysan maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka marka kalsooni intee la eg baad qabta adigu wallahi bafo saasheegtator waan soo maray wadanka dibadiisa qobdi waan la soo kulmay insha allah tacaalana australia waa imaan doonaa waxyaabaha ii qorsata waxa weye dowladdan hadda jirtana ay ku fashilantay waxay ballan qaaday in afar sane ay joogtay ee wadanka u hogaamin doonto inuu ku dhaco doorasho hal cod iyo hal hal qof ah wedhex weli marka waxaa ka shaqayn doonta hadal ka mid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dib heshiisiinta iyo dadka wax loo qabto dadka way dhibaataysan yihiin marka insha alla tacaala waxaan rajeynayaa inaan wadanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ee ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal cida iyo hal qof ah insha allah marka halkudhigaagu waa cadaalad iyo nabadeyn sida ka muuqato boorarkaaga ammaankii halkuu ka baxay waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aad u liito qorshaha marka ma kuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto in aad marka hore qadarinta siin doonto waddanka sida ammaankiisa dib loogu soo celin lahaa saas waay wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeya ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awood weyn ayay ahaan jireen hadeertaana sida maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaahilin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan wadanka ee u dhintaa maalin kasto waxaan ka shaqan doonaa inaan xoogga la saaro ciidankaas in ay noqdaan ciidan mataqaana midaysan oo hela xaqa ay leeyihiin haddii la yidhahdo si wadanka ay uxoreeyaan u xoreeyaan taasoo keeni doonto in wadankana ay ka dhacdo nabad ka dhacdo waxyaabaha daruuriga la samayn kara hadii la yidhahdo waxaan la soconaa marka soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waana xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin waxaad ahayd shaqsigii inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqata in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka waddamada deriska gaar ahaan xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doontaa dhab oo labaatan iyo shan sano ka badan ku noolaa waa dad soomaaliyeed waaye wadankana ku laabtaan ay doonayaan laakiin wadanka maadaama amnigii iyo mataqana dhibaatooyinka weli jiraan kuma soo laaban karaan dowladda insha allah tacaala haddii ay doorto waxyaabaha ka shaqan doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida qaxootiga oo muddada badan ku noola xeeraha qaxootiga inay kusoo laabtaan guryahooda wadankooda ay qayb ka qaataan dhisidda wadanka insha allah waa tahay mudane murashax madaxweyne dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama doorashada la sheegay in xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtembar madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma ku muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco wala aniga waxaan filayn u rajeynanay in doorashada sidii loogu talagalay bishan sebtembar dhacdo laga dhertaan waxaan rajeynaynaa hadduu ilaha yihahdo inay ka dib dib ugu dhicin octoobar dhammaadkeeda xildhibaanada cusub oo lasoo dooran doono iyagana waxaan ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku dheer tahay qof aqoontiisa iyo iyo mataqaana xilkasanimadiisa lagu soo doorto duulada sanadkan waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu markaa xulafo yaad la leedahay mise keliga ayaa taagan aniga wallahi jirta aniga qof aan la beecsana ma jirto soomaali ayaa dooran doonto soomaali ayaan mataqaanaa ka sugaya inay doortaan musharaxiinta kalena waa saaxiib waan wada nahay laakiin insha alla tacaala aniga waxaan rajeynayaa in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn maxaad uga baaqaysaa marka dadka ku dhegaysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia marka hore waxaan dheer u sheegi lahaa in insha alla tacaala hadeertaan aniga oo musharax ah aan rajeynaya adduunaa yidhahdo inaan soo booqan doono waxaan iyagana ka codsan laha ka codsan lahaa inay niyadda ay mataqaana dhistaan wadanka adduunaa yidhaahdo nabad iyo bashbash iyo barwaaqo ayo ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii la doortana waxaan uba ugu baaqayaa in waddanka uu nabad noqodo adduunada mudane maxamed cali america waxaad tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyay dalka kenya waxna aad si rasmiha ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya bal warbixin kooban naga sii siday kuugu dhalatay in hogaanka dalka aad isu soo taagto maafo waa mahadsan tahay raislaamiga adiga iyo jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka australia markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaarsifinimada aan tegay waxaan bilaabay safar aan waddan gudihiisa ku marayay oo socdaalka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin waxyaabaha darooda loo baahan yahay xagga ahaada amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxay u dhalatay inaan kusoo taago xilka madaxweynimada soomaaliya maxaa marka kuu qorshaysan maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka marka kalsooni intee la eg baad qabta adigu wallahi bafo saasheegtaasur waan soo maray waddanka dibadiisa qabdi waan la soo kulmay insha alla tacaalana australia waa imaan doonaa waxyaabaha ii qorsata waxa weeye dowladdan hadda jirtana ay ku fashalatay waxay ballan qaaday in afar sane ay joogtay ee waddanka u hogaamin doonto inuu ku dhaco doorasho hal cod iyo hal hal qof ah wedheweli marka waxaa ka shaqayn doona taasa ka mid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dibheshiisiinta iyo dadka wax loo qabto dadka way dhibaataysan yihiin marka insha alla tacaala waxaan rajeynayaa inaa waddanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ee ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal cod ay hal qof ah insha allah marka halkudhigaagu waa cadaalad iyo nabadayn sida ka muuqato boorarkaaga ammaankii halkuu ka baxay waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aada u liito qorshaha marka ma kuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto in aad marka hore qadarinta siin doonto waddanka sida ammaankiisa dib loogu soo celin lahaa saas waay wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeya ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awoodooda ayay ahaan jireen hadeertaana sida maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaahiliin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan waddanka ee waddanka maalin kasto waxaan ka shaqayn doonaa inaan xoogga la saaro ciidankaas in ay noqdaan ciidan mataqaana midaysan oo hela xaqa ay leeyihiin haddii la yidhaahdo si waddanka ay uxoreeyaan u xoreeyaan taasoo keeni doonto in waddankana ay ka dhacdo nabad ka dhacdo
waxaan la soconaa marka soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waana xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin waxaad ahayd shaqsigii inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqata in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka waddamada deriska gaar ahaan xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doontaa
oo labaatan iyo shan sano ka badan ku noolaa waa dad soomaaliyeed waaye waddankana ku laabtaan ay doonayaan laakiin waddanka maadaama amniga iyo mataqana dhibaatooyinka weli jiraan kuma soo laaban karaan dowladda insha alla tacaala haddii ay doorto waxyaabaha ka shaqan doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida qaxootiga oo muddada badan ku noolaa xeeraha qaxootiga inay ku soo laabtaan guryahooda waddankooda ay qayb ka qaataan dhisidda waddanka insha allah waa tahay mudane murashax madaxweyne dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama doorashada la sheegay in xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtember madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma kuu muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco wala aniga waxaan filaynay u rajeynanay in doorashada sidii loogu talagalay bishan sebtember dhacdo laakiin dartan waxaan rajeynaynaa hadduu ilaha yidhahdo inay ka dib dib ugu dhicin octoobar dhammaadkeeda xildhibaanada cusub oo lasoo dooran doono iyagana waxaan ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku dheer tahay qof aqoontiisa iyo iyo mataqaana xilkasanimadiisa lagu soo doorto duulada sanadkan waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu markaa xulafo yaad la leedahay mase keliga ayaa taagan aniga wallahi hajirta aniga qof aan la beecsana ma jirto soomaali ayaa ay dooran doonto soomaali ayaan mataqaana ka sugaya inay doortaan musharaxiinta kalena waa saaxiibo aan wadanahay laakiin insha allah tacaala aniga waxaan rajeynayaa in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn maxaad uga baaqaysaa marka dadka ku dhegaysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia marka hore waxaan dheer u sheegi lahaa in insha allah tacaala hadeertaan aniga oo musharax ah aan rajeynaya hadduu ilaa yidhahdo inaan soo booqan doono waxaan iyagana ka codsan lahay ka codsan lahaa inay niyadda ay mataqaana dhistaan wadanka hadduu ilaa yidhaahdo nabad iyo bashbash iyo barwaaqo ayo ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii lii doortana waxaan uba ugu baaqayaa in waddanka uu nabad noqon doono hadduu ilaa yidhahdo mudane maxamed cali america waxaad tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyay dalka kenya waxna aad si rasmi ah ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya bal warbixin kooban naga sii siday kuugu dhalatay in hogaanka dalka aad isu soo taagto maafo waa mahadsan tahay ra-isul islaamiga adiga iyo jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka australia markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaasifinimada aan tegay waxaan bilaabay safar aan waddan gudihiis ku marayay oo sadaaka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin waxyaabaha darooda loo baahan yahay xagga ahaada amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxaa igu dhalatay inaan kusoo taago xilka madaxweynimada soomaaliya maxaa marka kuu qorshaysan maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka marka kalsooni intee la eg baad qabta adigu wallahi bafo saasheegtaasur waan soo maray waddanka dibadiisa qoblihi waan la soo kulmay insha allah tacaalana australia waa imaan doonaa waxyaabaha ii qosata waxa weye dowladdan hadda jirtana ay ku fashilantay waxay ballan qaaday in afar sane ay joogtay ee waddanka u hogaamin doonto inuu ka dhaco doorasho hal cod iyo hal hal qof ah wedhex weli marka waxaa ka shaqayn doonta hadda ka mid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dib heshiisiinta iyo dadka wax loo qabto dadka way dhibaataysan yihiin marka insha allah tacaala waxaan rajeynayaa inaan waddanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ee ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal cida iyo hal qof ah insha allah marka halkudhigaagu waa cadaalad iyo nabadayn sida ka muuqato boorarkaaga ammaankii halkuu ka baxay waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aad u liito qorshaha marka ma kuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto in aad marka hore qadarinta siin doonto waddanka sidii ammaankiisi dib loogu soo celin lahaa saas waay wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeya ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awood weyn ayay ahaan jireen hadeertaana sida maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaahilin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan waddanka ee u dhintaa maalin kasto waxaan ka shaqan doonaa inaan xoogga la saaro ciidankaas in ay noqdaan ciidan mataqaana midaysan oo hela xaqa ay leeyihiin haddii la yidhahdo si waddanka ay uxoreeyaan u xoreeyaan taasoo keeni doonto in waddankana ay ka dhacdo nabad ka dhacdo
waxaan la soconaa marka soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waan xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin waxaad ahayd shaqsigii inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqata in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka waddamada deriska gaar ahaan xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doontaa dab oo labaatan iyo shan sano ka badan ku noolaa waa dad soomaaliyeed waaye waddankana ku laabtaan ay doonayaan laakiin waddanka maadaama amnigii iyo mataqana dhibaatooyinka weli jiraan kuma soo laaban karaan dowladda insha allah tacaala haddii ay doorto waxyaabaha ka shaqan doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida qaxootiga oo muddada badan ku noolaa xeeraha qaxootiga inay ku soo laabtaan guryahooda waddankooda ay qayb ka qaataan dhisidda waddanka insha allah waa tahay mudane murashax madaxweyne dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama doorashada la sheegay in xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtembar madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma ku muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco wallahi aniga waxaan filaya u rajeynaynay in doorashada sidii loogu talagalay bishan sebtembar dhacdo laga dhigtaan waxaan rajeynayna hadduu la yidhahdo inay ka dib dib ugu dhicin octoobar dhammaadkeeda xildhibaanada cusub oo lasoo dooran doono iyagana waxaan ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku dheer tahay shaqadiisa iyo iyo mataqaana xilkasnimadiisa lagu soo doorto dowlada sanadkan waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu markaa xulafo yaad la leedahay mase keliga ayaa taagan aniga wallahi jirta aniga qof aan la beecsanaha ma jirto soomaali ayaa dooran doonto soomaali ayaan mataqaana ka sugaya inay doortaan musharaxiinta kalena waa saaxiibo aan wadanahay laakiin insha alla tacaala aniga waxaan rajeynayaa in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn maxaad uga baaqaysaa marka dadka ku dhegaysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaaliyada soomaaliyeed ee reer australia marka hore waxaan dhihi u sheegi lahaa in insha alla tacaala hadeertaan aniga oo musharax ah aan rajeynaya adduunaa yidhahdo inaan soo booqan doono waxaan iyagana ka codsan laha ka codsan lahaa inay niyadda ay mataqaana dhistaan wadanka adduunaa yidhaahdo nabad iyo basbash iyo barwaaqo ayo ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii lii doortana waxaan uba ugu baaqayaa in waddanka uu nabad noqodo adduunada mudane maxamed cali america waxaad tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyay dalka kenya waxna aad si rasmiga ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya bal warbixin kooban naga sii siday kuugu dhalatay in hogaanka dalka aad isu soo taagto maafo waa mahadsan tahay la islaamaya adiga iyo jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka australia markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaasifinimada aan tegay waxaan bilaabay safar aan waddan gudihiisa ku marayay oo sodaalka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin waxyaabaha darooda loo baahan yahay xagga ha ahaada amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxay u dhalatay inaan kusoo taago xilka madaxweynimada soomaaliya maxaa marka kuu qorshaysan maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka marka kalsooni intee la eg baad qabta adigu wallahi bafo saasheegtaasor waan soo maray waddanka dibadiisa qabdi waan la soo kulmay insha alla tacaalana australia waa imaan doonaa waxyaabaha ii qorsata waxa weeye dowladdan hadda jirtana ay ku fashilantay waxay ballan qaaday in afar sane ay joogtay ee waddanka u hogaamin doonto inuu ku dhaco doorasho hal cod iyo hal hal qof ah wedhex weli marka waxaa ka shaqayn doona taasa ka mid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dibashiisiinta iyo dadka wax loo qabto dadka way dhibaataysan yihiin marka insha alla tacaala waxaan rajeynayaa inaa waddanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ee ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal cod iyo hal qof ah insha allah marka halkudhigaagu waa cadaalad iyo nabadayn sida ka muuqato boorarkaaga ammaankii halkuu ka baxay waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aad u liito qorshaha marka ma kuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto in aad marka hore qadarinta siin doonto waddanka sida ammaankiisa dib loogu soo celin lahaa saas waay wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeya ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awood weyn ayay ahaan jireen hadeertaana sida maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaahiliin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan waddanka ee u dhintaa maalin kasto waxaan ka shaqayn doonaa inaan xoogga la saaro ciidankaas in ay noqdaan ciidan mataqaana midaysan oo hela xaqa ay leeyihiin haddii la yidhahdo si waddanka ay uxoreeyaan u xoreeyaan taasoo keeni doonto in waddankana ay ka dhacdo nabad ka dhacdo waxyaabaha daroliga la samayn karo haddii la yidhahdo waxaan la soconaa marka soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waan xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin waxaad ahayd shaqsigii inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqata in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka waddamada deriska gaar ahaan xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doontaa dhadhaab oo labaatan labaatan iyo shan sano ka badan ku noolaa waa dad soomaaliyeed waaye waddankana ku laabtaan ay doonayaan laakiin waddanka maadaama amniga iyo mataqana dhibaatooyinka weli jiraan kuma soo laaban karaan dowladda insha alla tacaala haddii ay doorto waxyaabaha ka shaqan doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida qaxootiga oo muddada badan ku noolaa xeeaha qaxootiga inay ku soo laabtaan guryahooda waddankooda ay qayb ka qaataan dhisidda waddanka insha allah waa tahay mudane murashax madaxweyne dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama doorashada la sheegay in xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtember madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma ku muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco wala aniga waxaan filaynay rajeynanay in doorashada sidii loogu talagalay bishan sebtember dhacdo laakiin deertaan waxaan rajeynaynaa haddii laa yidhahdo inay ka dib dib ugu dhicin octoobar dhammaadkeeda xildhibaanada cusub oo lasoo dooran doono iyagana ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku dheer tahay qof aqoontiisa iyo iyo mataqaana xilkasadnimadiisa lagu soo doorto dowlada sanadkan waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu markaa xulafo yaad la leedahay mase keliga ayaa taagan aniga wallahi hajirta aniga qof aan la dagaalsanaha ma jirto soomaali ayaan idooran doonto soomaali ayaan mataqaana ka sugaya inay doortaan musharaxiinta kalena waa saaxiib waan wada nahay laakiin insha allah tacaala aniga waxaan rajeynayaa in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn maxaad uga baaqaysaa marka dadka ku dhegaysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia marka hore waxaan dheer u sheegi lahaa in insha allah tacaala hadeertaan aniga oo musharax ah aan rajeynaya hadduu ilaa yidhahdo inaan soo booqan doono waxaan iyagana ka codsan laha ka codsan lahaa inay niyadda ay mataqaana dhistaan wadanka hadduu ilaa yidhaahdo nabad iyo bashbash iyo barwaaqo ayo ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii lii doortana waxaan uba ugu baaqayaa in waddanka uu nabad noqon doono hadduu ilaa yidhahdo mudane maxamed cali america waxaa tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyay dalka kenya waxna aad si rasmi a ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya bal warbixin kooban naga sii siday kuugu dhalatay in hogaanka dalka aad isu soo taagto maafo waa mahadsan tahay waan islaamaya adiga iyo jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka australia markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaasifinimada aan tegay waxaan bilaabay safar aan waddan gudihiis ku marayay oo sodaalka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin waxyaabaha daruuri loo baahan yahay xagga amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxaa igu dhalatay inaan kusoo taago xilka madaxweynimada soomaaliya maxaa marka kuu qorshaysan maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka marka kalsooni intaa la eg baad qabta adigu wallahi bafo saasheegtaasor waan soo maray waddanka dibadiisa qoblih waan la soo kulmay insha allah tacaalana australia waa imaan doonaa waxyaabaha ii qabsata waxa weye dowladdan hadda jirtana ay ku fashalantay waxay ballan qaaday in afar sane ay joogtay ee waddanka u hogaamin doonto inuu ka dhaco doorasho hal cod iyo hal hal qof ah wedhex weday marka waxaa ka shaqayn doona taasa ka mid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dib heshiisiinta iyo dadka wax loo qabto dadka way dhibaataysan yihiin marka insha allah tacaala waxaan rajeynayaa inaan waddanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ee ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal cida iyo hal qof ah insha allah marka halkudhigaagu waa cadaalad iyo nabadeyn sida ka muuqato boorarkaaga ammaankii halkuu ka baxay waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aad u liito qorshaha marka ma kuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto in aad marka hore qadarinta siin doonto waddanka sidai ammaankiisa dib loogu soo celin lahaa saas waay wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeya ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awood weyn ayay ahaan jireen hadeertaana sida maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaahilin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan waddanka ee u dhintaa maalin kasto waxaan ka shaqayn doonaa inaan xoogga la saaro ciidankaas in ay noqdaan ciidan mataqaana midaysan oo hela xaqa ay leeyihiin haddii la yidhahdo si waddanka ay uxoreeyaan u xoreeyaan taasoo keeni doonto in waddankana ay ka dhacdo nabad ka dhacdo waxyaabaha daruuriga la samayn kara dowlad waxaan la soconaa marka soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waan xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin waxaad ahayd shaqsigii inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqata in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka waddamada deriska gaar ahaan xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doontaa
oo labaatan iyo shan sano ka badan ku noolaa waa dad soomaaliyeed waaye waddankana ku laabtaan ay doonayaan laakiin waddanka maadaama amniga iyo mataqana dhibaatooyinka weli jiraan kuma soo laaban karaan dowladda insha allah tacaala haddii ay doorto waxyaabaha ka shaqan doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida qaxootiga oo muddada badan ku noolaa xeeaha qaxootiga inay ku soo laabtaan guryahooda waddankooda ay qayb ka qaataan dhisidda waddanka insha allah waa tahay mudane murashax madaxweyne dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama doorashada la sheegay in xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtembar madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma kuu muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco wallahi aniga waxaan filayn u rajeynanay in doorashada sidii loogu talagalay bishan sebtembar dhacdo lakadertan waxaan rajeynaynaa hadduu ilaha yidhahdo kadib dib ugu dhicin october dhammaadkeeda xildhibaanada cusub oo lasoo dooran doono iyagana waxaan ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku dheer tahay qof aqoontiisa iyo iyo mataqaana xilkasnimadiisa lagu soo doorto duniyadan sanadkan waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu markaa xulafo yaad la leedahay mase keliga ayaa taagan aniga wallahi hajirta aniga qof aan la beecsana ma jirto soomaali ayaan i dooran doonto soomaali ayaan mataqaana ka sugaya inay doortaan musharaxiinta kalena waa saaxiibo aan wadanahay laakiin insha alla tacaala aniga waxaan rajeynayaa in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn waxaad uga baaqaysaa marka dadka ku dhegaysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia marka hore waxaan dhihi u sheegi lahaa in insha alla tacaala hadeertaan aniga oo musharax ah aan rajeynaya adduunaa yidhahdo inaan soo booqan doono waxaan iyagana ka codsan laha ka codsan lahaa inay niyadda ay mataqaana dhistaan wadanka adduunaa yidhaahdo nabad iyo basbash iyo barwaaqo ayo ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii lii doortana waxaan uba ugu baaqayaa in waddanka uu nabad noqon doono adduunada mudane maxamed cali america waxaad tahay danjirihii soomaaliya u fadhiyay dalka kenya waxna aad si rasmi ah ugu dhawaaqday inaad tahay murashax u taagan xilka madaxtinimo ee dalka soomaaliya bal warbixin kooban naga sii siday kuugu dhalatay in hogaanka dalka aad isu soo taagto maafo waa mahadsan tahay waan islaamaya adiga iyo jaalada soomaaliyeed ee ku dhaqan waddanka australia markii aan sanadka hore shaqada ka tegay oo safaasifinimada aan tegay waxaan bilaabay safar aan waddan gudihiis ku marayay oo sodaalka nabadda ahaa markii aan arkay dhibaatooyinka iyo mataqaana ay dadka ku nool yihiin waxyaabaha daruuriga loo baahan yahay xagga ahaada amniga waxbarashada caafimaadka ayaa waxaa igu dhalatay inaan kusoo taago xilka madaxweynimada soomaaliya maxaa marka kuu qorshaysan maadaama doorashadan ay tahay xulasho oo odayaal dhaqameed ay soo xuli doonaan mudanayaasha baarlamanka waxa wax dooranayana dabcan waa baarlamanka marka kalsooni intee la eg baad qabta adigu wallahi bafo saasheegtaasur waan soo maray waddanka dibadiisa qobdi waan lasoo kulmay insha alla tacaalana australia waa imaan doonaa waxyaabaha ii qorsuta waxa weeye dowladdan hadda jirtana ay ku fashilantay waxay ballan qaaday in afar sane ay joogtay ee waddanka u hogaamin doonto inuu ku dhaco doorasho hal cod iyo hal hal qof ah wedhexweli marka waxaa ka shaqayn doona taasa ka mid ah dabcan waxaa ka horeeya nabadda iyo dibheshiisiinta iyo dadka wax loo qabto dadka way dhibaataysan yihiin marka insha alla tacaala waxaan rajeynayaa inaan waddanka u hogaamin doono in laba kun iyo labaatanka ee ka dhacdo doorasho hal cod iyo hal cod iyo hal qof ah insha allah marka halkudhigaagu waa cadaalad iyo nabadayn sida ka muuqato boorarkaaga ammaankii halkuu ka baxay waxaan la soconnaa in magaalada muqdisho ammaankeedu aad u liito qorshaha marka ma kuugu jirtaa haddii lacala lagu doorto in aad marka hore qadarinta siin doonto waddanka sida ammaankiisa dib loogu soo celin lahaa saas waay wax kasta oo la qabanayo waxaa ka horeeya ammaanka ka horeeyo ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed waxay ahaan jireen ciidan xoog leh oo mataqaana africa kuwa ugu awood wan ayay ahaan jireen hadeertaana sida maaha iyadoo saas ay yihiin oo bilo badan ay mushaahiliin oo dhibaataysan yihiin ayay haddana u taagan yihiin inay difaacaan waddanka ee u dhintaa maalin kasto waxaan ka shaqayn doonaa inaan xoogga la saaro ciidankaas in ay noqdaan ciidan mataqaana midaysan oo hela xaqa ay leeyihiin haddii la yidhahdo si waddanka ay uxoreeyaan u xoreeyaan taasoo keeni doonto in waddankana ay ka dhacdo nabad ka dhacdo
waxaan la soconaa marka soomaali badan inay ku jirto xerada dhadhaab waan xerada ugu weyn caalamka ee qaxooti ay ku oodan yihiin waxaad ahayd shaqsigii inta badan booqan jiray xeradaasi waxaa dhowaan la sheegay in xeradaas la xiri doono waxaa muuqata in dad badan ay ka soo baxeen oo jubbaland oo kale ay soo gaareen arrimaha marka waddamada deriska gaar ahaan xeradaasi dhadhaab maxaa iyaduna aad ka yeeli doontaa dhab oo labaatan shan sana ka badan ku noolaa waa dad soomaaliyeed waaye waddankana ku laabtaan ay doonayaan laakiin waddanka maadaama amnigii iyo mataqana dhibaatooyinka weli jiraan kuma soo laaban karaan dowladda insha alla tacaala haddii ay doorto waxyaabaha ka shaqan doona waxay tahay inaan u fududeeyo dadkaas soomaalida qaxootiga oo muddada badan ku noola xeeaha qaxootiga inay kusoo laabtaan guryahooda waddankooda ay qayb ka qaataan dhisidda waddanka insha allah waa tahay mudane murashax madaxweyne dabcan waxaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo maadaama doorashada la sheegay in xildhibaanada lasoo xuli doono dabayaaqada bishan aynu ku jirno sebtember madaxweynahana oktoobar dhammaadkiisa la dooran doono ma kuu muuqataa in doorashada sidaas u dhacdo mise dib u dhac ayaa la filayaa inuu dhaco anaga waxaan filayna rajeynanay in doorashada sidii loogu talagalay bishan sebtembar dhacdo laga dhigtan waxaan rajeynayna hadduu ilahay inaanu inay kadib dib ugu dhicin october dhammaadkeeda xildhibaanada cusub oo lasoo dooran doono iyagana waxaan ka rajeyn doonaa inay doortaan qof mudan qof soomaalinimada ay ku dheer tahay qof aqoontiisa iyo iyo mataqaana xilkasadnimadiisa lagu soo doorto duulayda sanadkan waa tahay waxaad la socotaa in murashaxiin aad u fara badan ay xilkan u tartamayaan qaarkoodna isbahaysi ay samaysteen adigu markaa xulafo yaad la leedahay mise keliga ayaa taagan aniga wallahi jirta aniga qof aan la beecsana ma jirto soomaali ayaa dooran doonto soomaali ayaan mataqaana ka sugayaa inay doortaan musharaxiinta kalena waa saaxiib waan wada nahay laakiin insha allah tacaala aniga waxaan rajeynayaa in doorashada si fiican ku dhacdo ugu dambeyn maxaad uga baaqaysaa marka dadka ku dhegaysanaya gaar ahaan jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia jaaliyadda soomaaliyeed ee reer australia marka hore waxaan dheer u sheegi lahaa in insha allah tacaala hadeertaan aniga oo musharax ah waxaan rajeynaya hadduu ilaa yidhahdo inaan soo booqan doono waxaan iyagana ka codsan laha ka codsan lahaa inay niyadda ay mataqaana dhistaan wadanka hadduu ilaa yidhahdo nabad iyo bashbash iyo barwaaqo ayo ayaa geli doona ayuu geli doonaa aniga haddii lii doortana waxaan ugu baaqayaa
waad ku mahadsantahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s com au xariijin soomaali